kusoo dhawaada wargeysyada kale ah daily nation iyo wargeyska kale ah wargeyskiisa kale the standard oo soo xiliba halkan dhegeystayaasha sharafta leh aan kula wadaagna dhegeystayaal waxyaalaha kala duwan halkan ay ku qoraan qeybaha dambe dhegeystayaasha in u siiyaa balsiday kusoo kaakicina kuwa bariisteen maqalka idaacadda dhammaantiin subax wanaagsan ayaani leeyahay bal aan ku bilaabo wargeyska hore saaka the daily nation wuxuu halkan saaka wargeyska uu qorayaa su-aalo gaaraya ilaa iyo toban su-aalood oo markaas la weydiinayo guddiga doorashooyinka xuduudaha i e b c waa qeybta markaasi azimiyo lowmoja dhegeysta wargeyska bogiisa laiyo tobnaad ee saaka iyo saddex iyo tobnaad ayaa lagu qoray laakiin ciwaan hore ayaa halkan lagu qoray dabcan waxaa waxaa leeyahay dabcan waa rabshadaha ku socoto ama ku socoto guddiga doorashooyinka xuduudaha i e b c kadib waxyaala fara badan iyo tabashooyin fara badan ay sheeganayaan asxaabta ama garabka ah azimiyo lowmoja raila odinga sida wargeyska saaka halkan uu ku qorayo waxaa leeyahay dabcan wargeyska halkan uu ku qoraya dabcan uu tilmaamaya leeyahay with no official gazetted ama gazetment dhegeysta dabcan iyadoo lasoo marin wargeyska gazetkiisa ama sidoo kale lagu soo daabicin wargeyska caalami waa wargeyska raalli ahaadee kan dowladda lagu soo daawicin warqadaha ama sidoo kale musharaxiinta sidoo kale wax wada hadal ama sidoo kale communication oo ay markaas dabcan isla wada hadal qaadeen ama sidoo kale soo bandhigay aysan jirin oo ayana sidoo kale lasoo qorin qorsheynta ama mashaariicda warqadaha oo codbixinta ayadana aysan jirin wax wargelin ah oo ayadana aysan jirin warqadaha daabacaadkooda iyo sida lagu soo daabacayo iyo cidda soo daabacayso iyo faa-iidada e uleeda cidda qaadatay dabcan qadaraaskaasi iyo wadamada laga soo hagaajinayo dabcan ciddaas waxaasoo dhan maysan ogen taas ay hadda muran fara badan keentay kadib markay soo baxeen oo la sheegayo in fula jabukati oo markaas u xilsaaran guddiga doorashooyinka xuduudaha i e b c iyo sidoo kale moses watengula oo asagana ka tirsan ford kenya waa garabka madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto kenya kwanza kuwa loo yaqaana dhegeysta oo markaas iminkan lagu eedeynayo in ay xariir ama cilaaqaad xoogan ay ka dhexdhexeyso kuwa warqadaha soo saarayo dabcan warqadaha codbixinta dhegeystayaal iyo weliba agabyada kale ee guddiga doorashooyinka xuduudaha i b c i b c ayaa dabcan arrimahaasi shalay iska fogeysa kuna sheegtay inay cidno markaasi cilaaqaad ama xiriir aysan kala dhexaynin balse ay keli ayada ka shaqeynayso wanaajinayso sidii markaasi guddiga doorashooyinka xuduudaha i b c ay u qaban lahayeen warqadaha codbixinta dabcan oo doorashada guud ee wadanka waxay sheegeen inaysan ayaga tartameynin sidoo kalena olole aysan ku jirin codbixinta ay ama codkoodana codadkoodana aysan dhiibanaynin balse ay ku mashquulsan yihiin sidii ay ayaga ay markaasi doorasho xor iyo xalaal ah ay u qooban lahayeen oo sida markaasi jabukati shalay uga jawaabay uga sheegay laakiin halkan toban su-aalada ay markaasi dul yaalaan guddiga doorashooyinka xudaha i b c weliba khaasatan ninka u xilsaaran jabukati oo markaas imikan laga cabsi qabo ama sidoo kale sheegeen inay dhibaato fara badan ay markaas ka qabaan in isdabamarin oo xoogan ay sistemka loo dhaco ee guddiga doorashooyinka xudaha i b c arrimo fara badan iminka soo baxayaan oo ku aadan doorashooyinka iyadoo shalay u horeysay dabcan waxaa u horeysay baajkii u horeysay mise waa warqadihii doorashooyinka kuwa ugu horeysay ee shalay soo gaareen iyadoo wax dabcan warbixin ama hadal aysan laga hayin sidoo kale warbaahinta aysan hadal hayin ayaa keliya laga warhelay inay gegada diyaaradaha ama caalamiga ee j k i a halkaasi ay ka qaabileen cabdi guuliye oo markaasi ka mid dadka saraakiisha ugu waweyn guddiga doorashooyinka xuduudaha i b c iyo sidoo kale wafula jabukati ayaa keliya laga warhelay iyagoo halkaasi ka dejinayo ama kasoo dejinayo warqadaha dabcan codbixinta ee loogu talagalay doorashooyinka in loogu qabto dhegeystay waa midda markaasi iminka ay leeyihiin dabcan cadeemo ayaa fara badan ayn u baahannahay arrimahan ay guddiga doorashooyinka xuduudaha i b c s wataan waxay u sheegeen in howshan ayaga keliya u taallo ayna xor u leeyihiin ayna yihiin dabcan mid ayaga ka madax bannaan arrimo kale marka laga reebo dastuurka dalka waxay sheegayaan inay arrimo fara badan ay ayaga u madax bannaan yihiin oo wax walba ay qabsan karaan oo sidoo kale baahne aysan loo baahnayn in cid ay kala tashadaan waxyaalaha ay qabsanayaan dhegeystayaal waataan markaas imikan keenayso who is running this place yaa dabcan qaybtan markaas hogaaminaya ama horkacaya waa sida wargeyska saakalkan calaamatu su-aal uu kaga dhigay dhegeyste su-aalahaasi ayaa in badan dabcan dabcan lagu soo celcelinaya dabcan raila uu ku soo celcelinaya waxaa leeyahay halkan waxaa guddiga doorashooyinka xududaha i b c ayayna iminkan ay gelinayaan ama sidoo kale asoo wejigii ugu horeysay ee shalay ay kasoo dejiyeen wuxuu leeyahay we only wanted to send a warning waxaan u diraynaa fariin digniin ah guddiga doorashooyinka xududaha i b c wuxuu leeyahay some people wrote that we are planning to boycott waxa dab qaar ayaa qorsheynayaan sidoo kale sameynayaan ama waxa ku xarxaraya meelo qaar inaan kasoo horjeysanayno doorashada wuxuu leeyahay we cannot do this taasi ma sameynayno waxaan sugaynaa in wakhtiga anaga anaga markaasi aan gaarno oo aan guulaysanno waa sida markaasi raila odinga uu shalay ku qoray horaan isbuuca dabcan shalay iyo darad ayuu markaasi raila odinga waa qeybta markaasi azimiyo lamoja ugu handiday guddiga doorashooyinka xududaha i b c haddaysan qabanin doorasho xor iyo xalaal ah oo sidoo kalena daacad loo yahay inay markaasiisan ka qaybgelayn doorashada oo ay tahay mid markaas hagardaamo fara badan ay ka jirto laakiin waxaa markaas iminkan looga baahan yahay arrimaha sistemka arrimaha ku saabsan guddiga doorashooyinka iyo caqabadaha faraha badan arrimahan iminkan horyaalla in raila odinga uu ka codsanayo guddiga doorashooyinka in ay caddeeyaan oo ay markaasi sheegaan waxyaalaha ay dalbanayaan in ay kala caddaadaan iyo cidda iminkan lagu eedeynayo ay sidoo kale xiriirka iyo waxa iminkan kenya kwansa garabkeeda ee madaxweyne ku-xogeenka dalka asxaabtiisa loogu eedeynayo in ay arrintan faragelin xoogan ay ku hayaan oo ay xitaa dubadaha ay oola socdaan ama ay doonayaan waa sida markaasi qeybta azimiyo lamoja arrimahan ayaa iminkan xiisada fara badan sheegaysa oo sheegaya haddaba sidoo kale azimiyo lamoja wuxuu leeyahay waxaan ka shaqayn doonaa cid wax weliba sidii markaas aan ku ogaan lahayn arrin weliba oo ku saabsan la doonayo in waa dabcan arrin waliba ku saabsan la doonayo in lagu carqaladeeyo sidoo kalena lagu farigeliyo guddiga doorashooyinka xududaha i e b c wuxuu leeyahay taasi marnama ogolaan doono i e b c waxaan uga baahannahay su-aalo fara badan ilaa iyo toban su-aalood oo halkan markaas wargeyska saaka ku qoran the daily nation inay markaasi ka jawaabaan oo sidoo kale ay soo bandhigaan una waramaan dabcan warbaahinta ama sidoo kale dadka shacabka u sheegaan oo halkan ayaa markaas la sheegayaa inay noqon doonto mid qeybteeda waa sida halkan uu wargeysku ku qorayo qeybaha markaasi manualka loo yaqaan rejistraa dadka codbixiyaasha warqadaha diiwaanka ay markaas goonida ah inay markaas loo baahan doono markii sistemka uu shaqeyn waayo ama markii uu shaqeyn waayo arrimaha kombyuutarada ama agabyada ama qalabyada lagu isticmaalo oo qofka shaqsiga ama gacantiisa u saarayo ama suulkiisa u saarayo ama sidoo kale magaciisa uusan soo bixi waayo ama culeys faraba u ka imaado in laga baaro qeybta markaasi warqadaha ee manualka ah laakiin taasi ayaa waxaa ruto uu ku sheegay inay caadi iska tahay oo cid waliba ay isticmaali karto halka raila odinga isagana uu tilmaama uu sheegayahay waa in wax waliba ay ka shaqeeyaan ay suurtageliyaan ayna tijaabiyaan intay doorashada aysan qabanin oo sida raila uu ku andacoonayo raila odinga shalay asagana sidoo kale waxau sheegay sida wargeyska saakaalka uu qorayo qeybtiisa wargeyska bogiisa lixaad iyo toddobaad wargeyska the standard waxuu halkan leeyahay guddiga doorashooyinka xudaha i b c waxay sameeyeen toban kun oo xarumood oo waxaa markaas la dulsagay dabcan xarumood oo codbixin ah waa sida asaga raila odinga u sheegaya in warqadaha codbixinta lasoo hagaajiyey oo doonayo in ay sidoo kale warqado extra warqada kale inta lagu talagalay kuwa kasii badan in lasoo hagaajiyo kuwaas la doonayo in lagu buuxiyo loogu daro madaxweyne ku-xogeenka dalka wilim ruto waxa uu sheegay in xarun weliba la dul saaray laba boqol oo warqado ah oo la sheegay sida uu raila odinga in laba boqol oo xarumo kor leh ama xarumood hor leh in la dul saaray taasoo markaas lagu sheegay inay noqon doonto laba milyan oo markaas codbixin ah inuu heli karo haddii ay warqadahaasi sida raila odinga uu sheegayo dabcan ay kusoo dareen guddiga doorashooyinka waa sida asaga hadalka u dhigayaan iyo junayd maxamed iyo azimiyo lamoja in warqadahaasi ay jiraan oo la doonayo in loogu taageero madaxweyne ku-xigeenka william ruto oo extra ama warqadahaasi loogu dul saaro si dabcan warqadaha codbixinta dadka shacabka ay raadinayaan in loo dul saaro si ay ugu sii bato amase oga sii horeeyo laba milyan oo codbixiyaal ah ama dadka codbixiyaashooda ama kuuraha dhegeysta sida wargeyska saa kala qoraya taas ayaa dabcan iska fogeen guddiga doorashooyinka xududaha i b c waxay sheegeen in ay markaasi keli ah loogu talagala warqado yaroo kooban in ay haddii waxyaala isdabamaraan ama waxyaala qaar ay suurtagelwaysa inay dhacaan in markaas warqadahaasi bakab ahaan looga dhigto mise hadhow looga faaideysto sida wargeeska saaka uu qorayay arrimo fara badan ee ku saabsan isqabqabsigan i b c dabcan iminkan aad ayay usii badanaysaa oo waxyaala fara badan ay markaasi keenaysaa dhegeystayaal oo ay dabcan inkastoo ayaga kenya kwanza aysan weli kaga hadlin balse leeyihiin raila odinga wuxuu leeyahay oo madaxweyne ku-xigeenka halka wuxuu leeyahay raila odinga wuxuu arkaa in uusan markaas guuleysanaynin uu dhacayo waxaan leeyahay saaxiib isdiyaari oo walwalkan iyo cabsidan iska daa waxaa sidaas leeyahay madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto waa sida wargeyska asaga saaka uu qorayo waa tahay weli idaacadda star f m codka gobolka waqooyi baray dhegeysanaysaan dhammaantiin suax wanaagsan inkastoo aada saaka horgeysada arrimahan uga hadlayaan waxaa leeyahay baabuurta dabcan nairobi kuwa ka raaca ama kuwa meelaha kale ee takaasida kuwa online-ka laga dalbado oo uba loo yaqaano dhegeysa leeyahay waxay markaasi ku dari doonaan qiimaha dadka raacaya magaalooyinka ama xaafadaha kale isugu kala goosha mise magaalada waxaa leeyahay in ay u kordhin doonaan mise loo kor ama lagu kordhin doono kharashaadka ay ku raacayaan sababta la xiriiro ayaa halka lagu tulan leeyahay shidaalkoo sare u kacay oo sidoo kale darawaladii oo ay ku adkaatay in ay xamil waayaan raalli hada dhegeystayaale darawalladii ay sheegeen in ay wax loo qabto arrimaha ku saabsan arrimaha ku saabsan lacagaha in lagu kordhiyo shidaalka shidaalkoo sare oo sii kacay sida wargeyska qeybtiisa boggiisa dambe uu qorayo dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka waqooyi ware dhegeysanaysaan dhegeysta bal halkan aan soo qabto wargeyska bogiisa laba iyo tobnaad isagana wargeyska ku saabsan arrimaha madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto su-aal shalay la weydiiyey ee leeyahay halkan waay uhuru adiga muxuu uhuru kaaga xiray sidoo kale inaadsan ka qeybgalin kulamada iyo shirarka markaasi ku saabsan amniga ama arrimaha ku saabsan security-ga madaxweyne ku-xigeenka halkan wuxuu ku jawaabay uu leeyahay wuxuu leeyahay madaxweynaha waxaan keliya isku fahmi waynay arrimaha ku saabsan extrajudicial killing dabcan arrimaha dilitaanka islixbixitaanka ee ku saabsan taasi ay keentay in ay arrimo fara badan aan iskaga hormaanay isku fahmi weynay keentana markaasi in mar waliba su-aalo aan geliyo oo markii securitiga ama amniga laga hadlayo sida wargeeska bogiso tonasaaka wargeeska the standard uu qorayo waxa uu sheegay madaxweyne ku-xigeenka in ay badatay dabcan bixitaanka ama isla bixitaanka dadka la dilayo ama dadka ciidamada ee la baxayaan ma isla dilayo taasoo mar waliba la qorsheeyo wuxuu ku sheegay inay tahay inaan ka hormaaday oo taas ku fahm weynay oo aan sheegay in dadkasan la dilin oo ay markaas nidaamka loo raaco wuxuu sheegay in madaxweynaha taasi aan mar waliba isku khilaafi jirnay oo aan dhihi jiray taani iguma fiicno oo waan ka hormaado waan kasoo horjeesanaya ama aniga iima roono dabcan dadka uma roono waa arrin markaas biniaadinimada ka baxsan uu leeyahay oo in badan soo jirtay ruto ayaa ka waanducunaya in ay in badan uu ka horjeeyo sidoo kale wadahadallo fara badan uu la sameeyey arrimo ku saabsan dabcan xadgudubyada dadka lagula kacayo ee ku saabsan diritaanka wuxuu leeyahay mitimo fara badan ayaa in badan iskaga baxay afartii sane ee lasoo dhaafay wuxuu leeyahay taasi oo aan u istaagay oo ka mid ahayd extrajudicial killing dadka markaas la dilayo oo markaas lala baxayo ruto ayaa sheegay inay taasi uu in badan soo jeediyey in arrintan loo saaro waaxda markaasi loo yaqaano national intelligence service waa qeybta markaasi sirdoonka kuwa muqaabaraadka dalka ninka u xilsaan wajira kamiru oo markaasi qaabtaas u qaabilsanaa laakiin taasi waa midda farta keli aan ku fiiqayo lagu joojin karo cabsida iyo weliba wicitaanada waa sida markaas wargeeska saaka uu qolayo halkan wuxuu leeyahay waan ka soo horjeestay arrimahaasi oo in badan ayay cabasho iyo dhibaato iyo culayso fara badan iyo weliba ka hor istaagitaan fara badan midnimadaas ay jireen keliya si aan uga qeybgelin kulamadaasi dembiyada faraha badan iyo waxyaalaha dhacayana ay markaasi lagala xaajoonin waxaa sababtoo ah in arrimahaasi aan ka hor imaanayo oo aan ogoleyn ay og yihiin sida markaasi aan securitiga iyo arrimahaas sirdoonka iyo arrimahaasi uu madaxweynaha doonay in uusan markaas igala qeybgelin sidoo kale kulamadaas iskaga qeybgelin laakiin tan ugu weyn wuxuu leeyahay waa arrimaha dilitaanka waa arrimaha ku saabsan isla bixitaanka ama dadka lala baxayo ayagoo markaas jaani cili meel la kala garanayn haddana la dilayo taasoo keliya ayaan isku fahm weynay oo ay markaas bannaanka maraan dadka waa sida wargeeska saaka qorayo oo su-aal laga weydiiyey madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto eber toddoba eber labo saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal dhammaantiisu wax wanaagsan aroori suban meel walba joogtaan idaacadda star f m codka gobolka qoybar ay dhegeysanaysaan bal dhegeystayaasha qaadka telefoonada eber toddoba eber labo saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan sideed daqiiqo keliya inoo saartay cid waliba soddon ilbiriqsan siin doonaa deegaan waliba tuulo weliba in markaasaan ku kala ogaano balsaaka sida kusoo kaakaceen kuwa beriseen dhegeystayaal dhammaantiisu wax wanaagsan qadka hore telefoonkan siinaya soo dhow walaal magacaaga waan ka xumaa dhegeystayaas qadku ka baxay xigaha kalaan siinaya soo dhow walaal magacaaga asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu marakhyaar haye yuusuf bakad waa ku salaamay shukran soo dhowow
alxamdulilah si wacan oo wanaagsan waa berisanay Aad iyo aad.
ilaahgeli waana seejaboy aad ayuu u degan yahay marka waxa waaye magaalada mandheera aada loogu wanaagsan yahay waxa waaye iidin waayo xoogaa waxa waaye ganacsiga hooseeya marka waxaan leenahay inta istaagka madhegeysanaysa adi yuusuf bakad kulli waan salaamay aad iyo aad aad baad umahadsantaha shukran xigaha kale qadka telefoonka soo dhow walaal magacaaga asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu walaal iisuba kadhimad waa ku salaami waa eh, macalin cabdiraxmaan waxaan ku sugan yahay eh, degmada waagalaa ee eh, degmada deegaanka jeer haye soo dhow cabdiraxmaan walaa isaga alxamdulilah maanta alla jawi wuu iska wanaagsan yahay Mhm.
jawi waa iska okax kasta okay waaya aad iyo aad aad aad baa loo wacan yahay idaacadda maqalkeeda maasha allah boqol kiiba boqol waaya Mhm.
Een, waxaa loo diyaargaroobaa ciidii weyneed ee ciidda carafa haye maanta dadweynaha shacabka muslimiinta dhammaan inay soomiyaan rajaynayaa sax waxaa leenahay dembigeen ilaah ha dhaafa dembi waalidkeen ilaah ha dhaafa Mhm.
jannada raan nuu kulmiya waxaa kaloo salaamaya walaalkii muusa een, muusa Isma- muusa ismaaciil muusa muumin oo jawaagala imadan oo ku aad baad salaamaya.
umahadsantaha shukran macalin cabdiraxmaan dhegeystaas umaadsan yahay xigaha kale qadka telefoonka siinaya star f m soo dhow soo wanaagsan haye Hello, salaamu calaykum.
wacalaykum salaam
Magac aad baan kuu salaamayaa. Waa nimco dhankaasi sangur.
soo dhow nimco
Aan waan dhawahay. Dhegeystayaasha waxaa leeyahay subax wanaagsan oo wacan.
halkee joogtaa
Sangur
gaarisa haye see lagu yahay waa lagu fiicanahay intaan ka waqtaa.
aad iyo aad maxaa hadal haysaan ree sangur hallo Nabadan baan nabadan baan hadalhaynaa.
aad baad umahadsantahay shukran maasanta gabadhaasi ee iga soo wada dhanka sangur countiga gaarisa xigaha kale qadka telefoonka siinaya soo dhow walaal magacaaga waa dhawahay xaliimo salaad soo dhow xaliimo
walaahi yuusufa waa dhawahay alxamdulilah maanta waa jimaac waa la sooman yahay Mhm.
diin muwaaran idin leeyahay idinkii dhegeystayaasha macal culimmada muslimiinta shukran
ilaahay bishaan bisheed anakoo nabad ahoo iimaan ahoo barako leh ilaahay ana gaarsiiyo inta dheera cibaado leh allahna wala siiyo intii hajka adine nabad allah u keena Allah- allahna ha soo ha u aqbalaan leeyahay insha allah aamiin aad bay umahadsan tahay maamadaasi xaalimo salaad xigaha kale qadka telefoonka soo dhowow
Hello, salaamu calaykum.
wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu
Wiis walaalkiis waxaa la soo laaqoonaa. Magaciisa yaa Itoobiya, waan fahantay.
haye
Maasha Allah, walaalkeelkaan aan ku suganahay shacabka Itoobiya waxaad maraysaa. Gudaanka shacabka Itoobiya in laga dareemayo isu diyaarinta ciidda arafo ma garato.
aha
lagu diyaarinayo xoolaha la kala iibsanayo birito la qalan lahaa insha allah haddii la buguuliyo yuusuf walaalkay dhammaan dhegeystayaasha kuwa xorooriyaashana waxaan leeyahay saxna aad baad umahadsan tahay gabadhaasi way mahadsan tahay xigaha kale qadka telefoonka soo dhowow magacaaga salaamu calaykum walaalo wacalaykum salaam walaal xasan oo raxmad ojo waxaa dheer xasan eh, xagareero ka waran maasha allah neojoy qowle xaa dheer maasha allah haye taas waa lasu waceen qowm wey alxamdulilah waa howlaha way kala socon maasha allah aad baad umahadsan tahay xasan star f m soo dhowow
halo salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu
waa arkay bisha baariyo waaye gaarsaa county ninka soo wicaya k k baariyow
maasha allah bisha baariyo waaye alxamdulilah walaalo dhibma jira aad baan u fiicanahay haye waariyow ka waran saaka gaarisa maxaa la hadalhayaa wallaahi hadalhaayinta alxamdulilah dadka waxa waaye ciidda baa isku diyaar garaynayaan haye
hadalhaayinta marka siyaasada sii kululaanayo meelaha barkeed maaragtay dadka madaxda sii caga saaranay iyo maaragtay waxa laga muujinay e b c da laga muujinay waxa ubaa dadka meel saaki la hadalhayaa un haye
alxamdulilah walaalkayo waan fiicanahay dhegeystayaasheena dhammaan meelay joogaanba gaarisa iyo wajeer iyo mandheere iyo etoobiya kulli dhammaantoodba waxaan leeyahay subax wanaagsan oo wacan adigana shaqadaha ku wacnaata walaalkay macaan aad baad umahadsantaha waariyo dhegeystaasi gaarisa iga soo waca alaabah uu ku mahadsan yahay cigaha kale qadka telefoonka siinaya isagana fik- eh, bal saaka maxay dadka kuwa barisan kusoo kaakaceen la hadalhayaa soo dhow walaalo waan ku salaamayaa salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu jimco wanaagsan yuusuf bakar Ji- jimco lamid ah magacaaga shaqooyin waaye kaanta wajeer alxamdulilah nabad bayaan ku agburisana ilaahay baa mahad iskale codkaada sare u qaad fadlan
adkeeda kor waa ii soow ilaahay baa mahad iskale waan fiicana alxamdulilah nabad ayaan ku abgurisanay mhm
si wanaagsan ayaa loo soomaya ilaahay aa naga aqbala kule iidina waa isu diyaarinaynaa maasha allah dhegeystayaasha adigaba maalin wanaagsan ay leeyahay shukran ruqiyo xuseen gabadhaas way mahadsan tahay wajeer iga soo wacday soo dhow walaale waan ku salaamaya haye
halow waa ku salaamaya ku maqlaya magacaaga
maxamed tabana gaarisa dhekaburi maxamed tabanane dhekabure gaarisa haye
maasha allah boqolkiiba boqol way degan soo dhowow
dhegeystayaashoo dhan dhammaan idaacadda waxaan leeyahay jimco wanaagsan maalin wanaagsan mhm
ciidan ciidyada kalena caafimaad iyo barakaad aan u gaarsiiyo aamiin
amnigana lagu dadaalo ayaan leeyahay dhegeystayaashoo dhanna waan salaamayaa sheekh muuse buulaa hodan waxaan ku leeyahay maalinta ku wanaagsan insha allah shukran aad baad mahadsan tahay soo dhow waan ku salaamaya subax wanaagsan salaamu calaykum yuusuf waalaikum salaam waraxmatullahi wabarakaatu magacaaga
cabdulahi yare magaalada mandheera cabdulaahi yare mandheera ka waran saaka
alxamdulilah walaalo waa lagu wanaagsan intaan ka warraasto Mhm.
waa fiican walaalo alxamdulilah ilahay baa mahad intaan ka warrahay caafimaadka waa mandheera ka- dhankee ka joogta
suuqa xoolaha suuqa xoolaha aa aad iyo aad haye ma- dadka maxay sheegayaan maxaa laisla dhex maraya saaka
saaka waxaa la dhex marayaa ciidda carafad waa birita hadduu ilaahay yidhaah adduu ilaahay raalli ka noqdo insha allah sidaa baa dadka hadalaa shukran aad baad umahadsan tahay star f m soo dhowow
assalaamu calaykum stafem waalaikum salaam waraxmat ullahi wabarakaatu waa axmed dey sielo axmedey seelo soo dhow axmey
waa dhowaa walaal waxaa wey meesha sielo waxaa ugu ugu cusub waxaa wey waxaa dheda dhacasha dheda dheda dheda dheda dheda haye cirkii dhan baa buuxsamay dheda dhacaysa aad iyo aad
barafkii mount kenya nagu soo dacaya sax
assalaamu calaykum baadillah khayrna wada rajina ciid wanaagsan ciid lamid ah saaxiib aad bay umahadsan yihiin saaxiibada durbaba ciid wanaagsan bay way iska soo jiraan waalaikum salaam waraxmatullahi wabarakaatu aabaha nabadda xilliga gebagabada soo gasha haye maasha allah maasha xaqadka xariire
nasiibkaada een, waxaa la dhihi jiray gaarane aabaha nabadda maasha allah maasha allah abalhaynta way fara badan tahay macalin haduuna wax jira ma oyne jayiga soomaaliyeed inta ay ku wafariseen waa wada salaamayaan haye
alxamdulilahi rabbi alcaalamiin ilahay baa mahad iskugu iskale de azmiyo buuq baa kasoo yeelaya ninka rayla waxaan maqlaya asoo leeyahay doorasho ma dhacayso haddii sida wax la yeeli waayo markeena wax la yeeli waayo oo dee xabaabkii laalala yaabanahay baa odayga ninka waxa ugu bilaabay haye
marka waxaan leenahay calool adeeg yeelaan leenahay nino aarka ballot boxkana maartay waaba laga reyn iska imow baan leenahay aad baad umahadsan tahay waa aabaha nabadda siyaasad yaryara galay uu ku mahadsan yahay subax wanaagsan inkastoo laakiin Nair- mombasa iyo nairobi aysan hadal aan ka hayin dhankaasi meero hadalka ma hayo m gaashe muddo gaashe eh, lagdheera dhankaisa eh, hadalka ma hayo Eh, waxaan sidoo kale hadal ka hayin dhankaasi faafiyo masalaani balambala meelo qaar hadalka ma hayo waxaan sidoo kale hadal ka hayin eh, dhankaas iyo beled xaabo balse waxaan filaya in si wacan oo wanaagsan ay dhammaantood inoo dhegeysanayaan Eh, kuale clifi naro kajiado iyo meelaha kale qaar ee idaacadda sida tooska ay dhegeystayaasha nagala xiriir ama si toos ay nagala socdaan sida ukambani maqueni machakos meelo fara badan dhegeystayaal waxaan filaa si wacan oo qurux badan inaad noo dhegeysanaysaan dhammaantiin subax wanaagsan arari suuban ayna leeyahay waana inaga mahad celinaya sida quruxda badan mar weliba aa u dhegeysataan ula socotaan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi ahlan wasahlan wmarxaban bikum salaam ullahi calaykum waraxmatuhu tacala wabarakaatu dhegeystayaal kulanti wacan wanaagsan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bare dhegeysanaysaan dhegeystayaal dhammaantiin ee kusoo dhawada barnaamijka imika si toos ah inoogu bilaabanayo taarikhda saaka waxay ku beegantahay sideedda bisha toddobaad ee julaay sanada labada kun labaiyo labaatanka waa maalin jimco ah waa min- waa nima- dabcan waa maalin xaalada guud wadanka markaasi diiradda ku saara kaga hadana dhegeystayaal ku gofr- ku gorfayno waxaalihii markaas ugu dambeeyey qeybaha dambana dhegeystayaasha fursada u siina si barnaamijkan iskula qor- gorfayno iskula eh, dabcan falanqeyna dhammaanteen dhegeystayaal yuusuf bakada ee barnaamijka daadihinaya adigana aad ku mahadsan tahay sida qurux badan aad u dhegeysanayso dhegeystayaal haddaad mombaaso ku sugan tahay waxaa naga dhegeysanaysaa hal ibar eh, saddex dhibic shan haddii sidoo kale nairobi aad ku sugan tahay hal ibar shan dhibic sagaal haddii aad ku sugan tahay dhankaasi muqdisho sagaashan toddoba dhibic ciber haddii aad ku sugan tahay dhankaasi sielo iyo sidoo kale een, meru eh, balambala iyo sidoo kale madogaashi waxaa naga dhegeysanaysaan hal ibar laba saddex dhibic waa hal ibar laba dhibic saddex ayaa naga dhegeysanaysaan dhegeystayaal gaarisa iyo sidoo kale tanaarifa masalani dhadhaab waxay naga dhegeysanaysa- naga dhegeysanayaan saaxiibada iyo dhegeystayaasha sagaashan toddoba dhibic hal ayay naga dhegeysanayaan dhegeystayaal wajeer habasweyne waxay naga dhegeysanayaan sagaashan toddoba dhibic saddex halka mandheera ay naga dhegeysanayaan sagaashan toddoba dhibic shan dhegeystayaal dhammaantiin asuux wanaagsan kuna soo dhawaada barnaamijka iminkan arrimo fara badan aad ku fahmi doontaan kagana ogaan doontaan xaaladaha wadanka weliba ugu dambeysay guddiga doorashooyinka xudaha i b c iyo raila odinga maxaa iminka markaasi kala haystaa dhegeystayaal maxauna sidoo kale uu kaga jawaabaya madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto iyadoo shalay eh, dabcan warqadihii codbixinta ugu horreysay waddanka ay soo gaareen ah, sida markaasi guddiga sh- ay shalay caddeeyeen sidoo kale laga arkay gegada diyaaradaha ay j k i a ama j k i a ama jomo kenyatta international airport halkaasoo iminkan maxaa laleeyahay dabcan ama guddiga ah, qaybta markaasi kenya ama k- eh, azimio la umoja ama raila odinga asxaabtiisa maxay iminka leeyihiin maxay iminka wax isla dhexmarayaan dabcan arrimo fara badan oo iminka marka wad- waddanka ka taagan halka iminkan sidoo kale qaar ka midna ay leeyihiin waa in markaasi jabukati is- iska casilaa xilka uu hayo ee guddiga doorashooyinka xuduudaha i e b c arrimahaasi ayaan isla gorfayn doonaa isla go- fahmi doonaa dhegeystayaal maxaa im- im- dabcan arrimahaasi keenaya haddaba musharaxa markaan fiirino dhegeystayaal waa musharaxa madaxweynaha isbeysiga zimil omoja wan kenya raila odinga ayaa markaasi shardi cusub hordhigaya guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka xuduudaha i e b c waddanka iyadoo toban qodob ama toban su-aalood ah la weydiin- la weydiin doono ama sidoo kale uu doonaya in uu weydiyo guddiga doorashooyinka in si deg deg markaasi uga jawaaban inta la gaarin waqtiga doorashada ee loo madlansan yahay mise loo ballansan yahay ee sagaalka bisha sideedaad ee sanadka labada kun laba iyo labaatanka iyadoo maalmo ay ka hartay keliya soddon maalmood ayaa markaasi ka hartay ee sida waa kow iyo soddon maalmood ayaa ka hartay in doorashada si toos ah loo qabto ay dadka sidoo kale ay ku wacyigeliyaan guddiga doorashooyinka xubnaha i b c laakiin imikan taas waxaa ka biyadiysan raila odinga oo ka tirsan kenya kwanza waa raalli hada waa azimio la umoja wuxuu leeyahay dabcan waxyaala fara badan ayaan arkaya oo is- dulduleelo fara badan oo markaasi ka jira dhanka qaybta ee- een az- aad- ee guddiga doorashooyinka xududaha i e b c taasuu sheegtay in badan intaasi ay doonayaan in xalkeeda ay- badan ay u raadinayeen in xalka la helo laakiin weli caqabadahaas way taagan yihiin sida uu asaga markaasi ku anducunayo sheegayo wuxuu markaasi cabsi ka qabaa in guddiga doorashooyinka xududaha i e b c waxyaala fara badan isdabamarin xoogan ay sameeyaan waxa uu mr odinga sheegay inaysan sagaalka bisha sideedaad ee sanadkan doorasho guud ka dhici doonin waddanka haddii diiwaanka tooska ah ee codbixiyaasha aan markaasi lagu diyaarin goob weliba oo ay codeynta ka dhacayso ama goob weliba ee codeynta sida tooska uga dhacayso oo warqadaha ay iswaafaqsan yihiin iyo weliba ka systemka inay markaasi si toos ah isku waafaqsan yihiin ayuu ka codsanaya guddiga doorashooyinka xudaha i b c wuxuu leeyahay haddii taasi aysan dhicin waxaa had dhici doontaa tilaabo am dabcan ay doonayaan inay kaga horsaagi doonaan mise ay di- ay ka ay ka diidi doonaan guddiga doorashooyinka inaysan ka qaybgelin doorashada waddanka markaasi ka dhici doonto dhegeystayaal ra-iisul wasaarihii hore ee dalka ee waa dabcan raila odinga wuxuu asaga markaasi doonaya in diiwaanka caadiga ah ee codbixiyaasha yurob midka markaas electronica ah la- la- ee dabcan la wada isticmaalo oo ay kor markaas kahor dabcan ka horteg ay ka hortegaan dabcan ka horteg u noqonaysa ayuu leeyahay in khiyaanada dhanka codeynta ah la sameynayo ay wax badan ay ka t- hortegi doonto mise ay waxyaalo fara badan hoos u dhigi doonto wuxuu sheegayaa uu tilmaamayaa in arrintan ay dabcan cadeyn u noqon karayso dadka doonaya in isdoomarin ama carqaladeyn xoogan ku keenaan ee, doorashada in ay doonayaan inay ka faydaystaan sidoo kale isdoomarin xoogan ay ku sameeyaan haddii markaasi wa- dabcan warqadaha codbixinta ee kuwa manualka ah la waayo wuxuu leeyahay goobaha kala duwan ee la doonaya in lagu diyaariyo ayaa dabcan ka turjumaysa sidoo kalena isku- is- isla waafaqayaan wa- warqadaha ama sidoo kale eh, agabka electronicada ah ama milka electronicada ah ee systemka eh, ama qofka markaas lagu ogaanayo macluumaadkiisa iyo ka warqadaha macluumaadka lagu kala ogaanayo waxaasoo dhan ayaa hal markaas ay ka wada dhigaysaa taasi haddii la waani waxay markaas noqonaysa in culeysyada ay sii ballaaranayso sidoo kalena ay noqonayso- ay noqonayso mid ay sii jiri doonto culeysyadeeda taasi hadda wuxuu leeyahay guddiga doorashooyinka caqabada fa- eh, dabcan culeysyo fara badan ayaa hadda ka haysata oo ay doonayaan in ay wax markaas isku doomariyaan oo lagu eedanaya i e b c waa sida markaasi raila uu isaga uu sheegay waxa uu guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha waddanka ay sheegeen in ay qasab tahay in labada nooc ee diiwaanka lagu diyaarinayo goob weliba codeynta ama codbixiyaasha maalinta doorashada dhacayso haddii ay sidaasi la sameyn aynan keenyan codeyn eh, dabcan guud ee ka qabsoom ka- dabcan ka qarsoomi doonin waa sida raila ay iminkan ku adkeysanayaan mise ku andacoonayaan inkastoo uunan ca- dabcan cadeymo oo soo bandhigin raila ayaa haddana madaxweyne ku-xigeenka waddanka william ruto oo hogaanka eh, dalka eh, kula tartamaya ku eedeeyay inuu qorsheynayo inuu natiijada doorashada uu ku shubto mise odinga ayaa xili markaas uu ku sugnaa magaalada eh, eh, githurai Eh, dabcan waa eh, kidinguri ee ismamulka kiambu Eh, dabcan waa maalintii een, ay ahayd Eh, shalay waxa uu sheegay waa maalinta shalay dabcan inay ahayd kadinguur uu ku sugnaa inay dabcan culeysyo fara badan iyo dhibaatadan haddii aan waxba laga qabanan sidoo kale guddiga doorashooyinka xudaha aysan waxba ka qabanin in dhibaatadan iyo culeysyadan ay sii jiri doonto taasi looga baahayay in wax si deg deg ah uga qabtaan raila oo ku adkeysanayo in ay arrimo fara badan ama marar fara badan ay u dulqaateen guddiga doorashooyinka kaga sii horeysay ninkii hogaaminaya ama jabukati kaga sii horeeyay isaaq xasan ee u horeeyey ee guddiga doorashada labada kun iyo saddex iyo tobankii laakiin wixii wakhtigaa ka dambeeyey waxaa markaasi sii adkaatay culeysyada fara badan soo baxeen in ay arrimo fara badan ay ka jiraan iyo weliba isdabamarin raila wuxuu iminka leeyahay dabcan waxaa la gaaraa wakhtigii markaasi loo xilan lahaa wadanka oo guddiga doorashooyinka ay noqdaan kuwa xor ah oo markaasi xalaal ah iyo daacadnimo markaasi ay u qabtaan cod dabcan codbixiyaasha ama sidoo kale taageer waa dabcan waa wakhtiga codbixiyaasha dadka ay dhibanayaan sidoo kalena ay ilaaliyaan codadka dhegeysta bal aan dhegeysano raila odinga wamechagua polling stations kama elfu kumi pale ambayo wataweza kuingiza hizo kura mia mbili mia mbili mia mbili mia mbili ili ingie pale ndio wapate kura milioni mbili ya, ya ili ya ziada ya uongo. Naelewa sawasawa? Hiyo ndio sababu bwana Chebukati anakataa atisitumiwe ile manual register. Manual register is a must at each and every polling station. It is not negotiable. It's a, you're telling the IBC they must have a manual register along with uh, uh, biometric identification of the voters on that polling day. Kabla hivyo hakuna uchaguzi.
wamaqlaysaa raila odinga kama si hivyo hakuna uchaguzi leeyahay haddee taasi aysan dhicinin ma dhici doonto doorasho ayuu leeyahay haddaba qeybta kale markaa fiiriso dabcan hadalka marka hadalka hadda uu wato raila ama hadalka hadda uu sheegaya wuxuu leeyahay dabcan wajabukati wuxuu ula jeedaa waa guddiga doorashada ninka markaas u weynay agaasimahooda waxaa dabcan uu leeyahay wuxuu u diidan yahay in ay warqadaha codbixiyaasha markaas ay garab socdaan mise gooni ah in ay u garab socdaan wuxuu sababta u diidan yahay waa sida asaga raila u dhigaya ama u dhigaya wuxuu leeyahay in meel waliba ay rabaan in laba boqol ee toban xarumood oo codbixiyaal ah in ay geeyaan laba boqol oo markaas warqado ah taasi oo ka dhigayso in laba milyan uu kaga horeeya masjid ama doorashada uu kaga horeeya raila waa dabcan qaybta markaas kenya kwanza ula jeeda waa madaxweyne ku-xigeenka william ruto waa sida markaas asaga uu sheegayo taasi wuxuu leeyahay marraba taasi ma ogolaan doono wuxuu markaas aan ka codsanayna laakiin guddiga doorashooyinka xududa ay bisi ayaga waxay ku sheegeen in labadaba ay isgarab socdaan oo sidoo kale mid marka loo baahdo tan kale la heli karo cid waliba sidoo kale laisku ilaalin karo mise laisku keeni karo taasi ayay sheegeen guddiga doorashooyinka xududaha i b c laakiin weli taasi uu ka biyadiisan yahay raila odinga wuxuu markaas shaki ka qabaa in ay markaas cilaaqaad xoogan amse wada shaqeyn ay hoose ee ka dhexayso waa sida asaga ay ka cabsi qaamisa ay jirto sida xitaa ay sheegeen qaar ka mid a xulafada kenya xulafada markaas ismiyo lamoja ee raila odinga mise odinga oo sheegay in william ruto uu afar sano ka hor bilaabay olole siyaasadeed ee dhanka kale madaxweyne ku-xigeenka wadanka ka dalbaday inuu soo afjaro dhaliilaha markaas u jeedinaya madaxweyne uhuru kenyatta oo markaas asaga uu ka qabo dhegeystayaal haddaba ida taasi ay taagan tahay william ruto hase ahaatee wuxuu asaga markaas sheegaa in mar uu ololihiisa siyaasadda uu geenaya dhankaasi marsaabid waxa uu ka soo horjeestay in markaasi la isticmaalo diiwaanka caadiga ah waxaana uuna guddiga i e b c ku waafaqay adeega qaab dabcan waa qaabka casriga ee digitaalka ah wuxuuliba markaasi suurtagelin karo sidoo kalena howlaha markaasi kala fudayn karo dhegeystayaal waa sida markaasi madaxweyne ku-xigeenka asaga uu dalbanayo waxa uu markaasi sheegay in raila odinga uu muuqdo mid markaasi xilli hore dareemay in looga guuleysan doono tartanka madaxtinimada ee dalka taasi ayaa hadda tahay sababtu uu markaas uga cabanaya qorshaha lagu shabanayo natiijada doorashada guud waxaa sidaas yiri madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto mar uu ku sugnaa dhanka marsaabit dhegeysta ruto ayaa garabka siyaasadeed aazimiyo ku eedeeyay inay doonayaan inay markaasi muran geliyaan natiijada codaynta oo xilli hore oo markaas ay doonayaan in ay doorashada ka qaybgelin oo ay markaasi qiil ka dhigtaan in ay arrimo isdabamarin ah iyo arrimo kale ay markaas ku eedanayaan guddiga doorashooyinka xudaha i b c guddiga ha loo dhaafo shaqadooda oo howlahooda qabsadaan iminkan muran iyo buuqya la gelin marjaan marjaan wuxuu asaga markaasi sheegay oo waa guddiga doorashooyinka xudaha i b c ayuu ka tirsan yahay wuxuu sheegayaa cidda markaasi doorashada dabcan gelaysa anaga ma nihin siyaasadna ma nihin balse waxaan nahay kuwii markaasi keliya ka madax banaan oo sida la rabo markaasi doorashooyinka u qabanayaan cidda markaasi aan kala tashanayna ma lahan wakhtiga ay imaanayaan wakhtiga dabcan waxaa loola jeeda waktiyada wuxuu ula jeedaa ay imanayaan oo la jeedaa waktiyada warqadaha codbixiyaasha ay imaanayaan agabyada kala duwan ay imaanayaan dhegeystayaal waxaa markaas dhaliilahasti faraha badan ay imaanaysa dhegeysta tan iyo markii la sheegay ama sidoo kale ay soo shaacbixeen amase guud azmiyo la umoja junayd maxamed iyo raila odinga iyo asxaabtiisa xulafada qeybaha kala duwan ay soo bandhigeen sheegeenna in waqti kuwa markaas qandaraaska la siiyey ama guddiga doorashooyinka xudaha i b c qandaraaska ay siiyeen warqadaha inay soo daabacaan ama sidoo kalena iyo agaabyadii markaas dhammaan loo baahnaa guddiga doorashooyinka xudaha iyo i b c iyo warqadaha markaas declaration amase warqadaha markaas lagu dhamaa waqtiga qofka uu kusoo baxo masinatijada kama dambaysta ah waxaa leeyahay markaas wadanka griiga lagu soo sameynaya dhegeystayaal ama griiga waxaa leeyahay dabcan ninka lagu magacaabo fulacho pocati waa ninka guddiga doorashooyinka xudaha i b c u weyn halka sidoo kale waxaa leeyahay moses watengula oo asagana ka tirsan ford kenya sidoo kalena kenya kwanza ka tirsan garabka madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto ka tirsan waxaa leeyahay dabcan hal labadaasi shaksi ayaa markaas cilaaqaad ama sidoo kale wada shaqeyn xoogan ka dhexeen waa qaraabo waana jabukati iyo sidoo kale moses watengula waxaa leeyahay qandaraaska asagaba ka dambeeyey oo asxaabtaas inay qaataan waxaana sidaa hadda ay sheegayaan raila odinga in ay warqada markaas dheeri ah ay doonayaan in ay soo daabacaan oo sidoo kale lagu qaldo dadka kadibna loga dabcan ay doonayaan in ay kaga horumaraan iyadoo adeegsanayaan sidoo kale wejiyadaasi ay saaxiibada ay dadka soo hagaajinaya wadankaasi griiga waa saddex nin oo dabcan cadaan ah oo wadankaasi griiga u dhashay sidoo kale contract qaatay saddex bilyan oo lacagta guddiga doorashooyinka ay sheegeen inay markaas qalabyadaasi ama warqadahaasi ay lagu soo hagaajin doono laakiin waa warqadaha dabcan dhammaan cododbixinta meel waliba ee qof waliba uu kaga dhiiban doono dhegeystayaal ma aha mid shaksi ah laakiin arrintaasi iminka muranka faraha badan dhalisay wuxuu markaasi sheegayaa madaxweyne ku-xigeenka dabcan wuxuu sheegayaa in raila uu u muuqdo mid xili hore taasi ay keenta dabcan inuu hadalladaasi u jeeday madaxweyne ku-xigeenka muuqdo mid xili hore dareemaya in lagu guuleysan doono tartanka madaxtinimada ee dalka taasi ay tahay sababto oo markaas oga cabanayo qorshaha lagu shabanayo natiijada doorashada guud ee ruto ayaa garabka siyaasadeed ee azimiya ku eedeeyay inay doonayaan inay muran markaasi xili hore geliyaan natiijada dhegeystayaal bal aan dhegeysano william ruto isagana muxuu ka leeyahay
Sisi hatuna haja na nani anachapisha ile kura. Sisi hatuna haja nani anasimamia ile kura. Sisi tuko na haja na wapigaji kura, wajipange, twende kwa uchaguzi. Wananchi wa Kenya waamue na wasianze kutuletea vitisho, wasianze propaganda, wasianze kujipanga, wakatae tena hii uchaguzi wa tarehe tisa mwezi wa nane.
waa tahay dhegeystayaal weli idaacadda star f m codka gobolka qibra dhegeysanaysaan waa arrimaha iyo weliba dabcan xiisadaha kala duwan iminkan soo baxayaan iyo weliba iminkan qaybta azmiyo oo sheegeen in haddii si daacad ah waxba aysan u qaban guddiga doorashooyinka xudaha i b c walaacyo fara badan ayay markaasi ka qabaan sidoo kale waxay leeyihiin dabcan kuma kalsoonaan karno oo sidoo kale haddii aysan ka madax banaanaan dabcan ay ka madax banaanaaneen arrimo qaar oo ay ka tabanayaan oo mar hore ay ka tabanayeen haddana ay sheegayaan in tabashadooda weli ay taagan tahay oo sidoo kale waxba aysan ka qabanin laakiin shir jaraa-id ay qabteen ay sheegeen waa guddiga doorashooyinka xuudaha i e b c in ay wax waliba halkooda ku socdaan oo sidoo kalena wax waliba la meeldhigay oo lasoo gabagabeeyey oo ay si wacan ay wax kala socdaan muxuuna sheegay tilmaamay waaba furaja bukati asxaabtiisa iyo weliba ololaha siyaasadda markaasi kala duwan wadaan in ay markaasi doonayaan in ay howl waliba ay sida caadiga ay u qabanayaan oo ay kahor dabcan aysan ka hor imanayn nidaamka waxa uu sheegay jabukati in ay ayagan yihiin kuwa markaasi u madax banaan wax waliba waa guddiga doorashooyinka madaxa banaan guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka xududaha i e b c waa sida markaasi shalay uu sheegay wuxuu sheegaya keliya waxa qaban kara waa dastuurka dalka oo markaasi shakhsiyaad iyo waxyaala markaasi dad kale ay siyaasadda markaas cid ayna qabanaysa malaa siduu hadalka asaga u dhigay cid ayna qabanaysa malahan dhegeystayaal xulafada markaasi waa raila odinga oo aad markaasi ugu careysan kulamo kala duwan markaasi iskugu soo baxida ay qabanayaan waxay ayaga markaasi sheegayaan in jabukati wax waliba uu sameynayo in ay si dhow ula socdaan xitaa waqtigu soo kaco waqtigu hurdo waqtiga dabcan reerkiisa uu la joogo waqtiga dabcan uu xafiisyadiisa u joogo waqtiga uu socdo waxaasoo dhan waxay sheegayaan inay si dhow ula socdaan oo ay howl u qabanay xitaa telefoonadiisa ay markaas ay sheegayaan waa sida markaas xulafada markaasi raila odinga ay sheegayaan inay la socdaan bal aan dhegeysano shakhsigan oo markaasi ka tirsan kenya kwanza uliambiwa 2017 ufungue sava ukakataa raundi hii tena umeanza Bukati, uliambiwa 2017 ufungue sava ukakataa. Raundi hii tena umeanza upuzi. Nataka nikuelezee ya kwamba tunakujua saizi, tunakujua vizuri. Tunajua unalala saa ngapi, tunajua unaamka saa ngapi, tunajua unalala wapi, tunajua unalala na nani, tunajua vijana tibim tunajua unalala na nani na tunajua mpango wako wa kando wa current sahii.
Kwa hivyo sasa mimi ninataka, manake ndiko watu mnataka was- wasungumuze hapa, sio sio?
dabcan waa waa sida markaasi ay qabaan ay ka cabs dabcan ay leeyihiin waa in si deg deg wax markaasi ay uga qabtaan waa xulafada raila omolo odinga ninkaas wax lagu waa xildhibaanka laga soo doorto deegaanka embakasi easter waxa uu sheegayaa dabcan in si dhow ay ula socdaan jabukati sidoo kale ay weli ay cadaadis ay ka jirto gudaha Ee, wuxuu leeyahay waqtiyadii hore wixii ay samayn jirtay waa la socna uu- dabcan waa la- waan la soconaa welina waxaa leeyahay eh, dabcan wadadii ayaa weli haysa oo weli iskama bedelin dabcan dhegeystayaal arrimahaas ayaa weli ku- dabcan wadanka ku xiiso weyn ama sidoo kale kusoo imanka kusoo ko- kor ayaa kusoo badanaya Eh, tan eh, oo ish iyo isbuucan eh, dabcan tan iyo arbacadii ilaa iyo eh, shalay oo khamiis eh, maanta oo jimco ah weli arrintan cirka isku sii shiraraysa ee ku saabsan guddiga doorashooyinka xuduuda i b c taasoo iminkan weliwala fara badan ay ka qabaan azimio la umoja eh, qaybta kale ama kuwa markaas ay ishayaan ee kenya kwanza ee madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto dhegeystayaal oo la sheegaya in ay faragelin eh, guddiga eh, guddiga doorashooyinka iyo sidoo kale xuduudaha i e b c ay ka dhex wadaan oo sidoo kale ku dhex jiraan qeybaheeda ama meeda- meelaheeda kala duwan dhegeystayaal eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan qeybaha dambe ayaan dhegeystayaasha fursada usin doona hadduu eber hale ka noqdo laakiin gowrow warkii aan wada dhegeysan doonaa ee sideedii waa waa sagaalkii subaxnimo hadduu eber hale ka noqdo abdullaahi axmed abdullaahi laakiin marka hore dhegeystayaal iyo ogolaada inaan soo qabto mid kamid adeega qeybta barnaamijka ah dhegeysta waana barnaamijka excelerate wuxuu markaas imika doonayaa inuu ka dhisto gulihii ama ku- eh, ka dhiso gulihii ee markaasi kenya ka gaadhay dhinaca caafimaadka galmada iyo weliba taranka iyo xuquuqda kahortegida helitaanka dhabta ee caal- caalamiga ee adeegyada caafimaadka galmada iyo weliba taranka oo tayo leh iyo weliba maareynta rabshadaha ku salaysan jinsiga g b v loo yaqaano iyo weliba hoose dhigista dhaqamada eh, waxyeelada xunxun ee dhibaatada u keena hablaha ama dumarka dhegeystayaal exelerate waxay markaasi diiradda saari doontaa saddex iyo toban ismaamulo oo aan ay aad u adag tahay in la gaaro sida westbacot elgeyo marakwet homabay kajiado kwale nairobi samburu garisa mandera w- marsabit eh, baringo K- cliffy iyo narok eh, kuwaasoo wadaaga caqabadaha guud ee wadanka iyo weliba eh, kor aan kusoo sheegnay ay dhibaato ay kala kulmaan eh, xuquuqda eh, markaas ay leeyihiin ama dumarka dhibaatada helitaanka ee ku saabsan caalamiga ee adeegyada caafimaadka galmada iyo weliba taranka dhegeystayaal ay ku- een- in- ay markaasi dhibaato ay ka haysato haweenka waxaa hu- waa- waxaa leeyahay hu- waa xubin aad muhiim u ah ee bulshada hablaha waa hooyo waa walaal waa eedo waa habaryar dabcan waa sida markaasi horaan lagu sheegay baan horena markaasi eh, kaaga tiriya tixe dhammaan bulshada qeybaheeda kala duwan waxaa markaasi ka saara mas-uuliyadda inay markaasi xaqiijiyaan oo ay leeyihiin ama ay markaasi ay lay ilaaliyaan xuquuqdan dumarka iyo weliba tacdiyada noocyada kala duwan ee loo geysto ama ay kala kulmaan dhegeystayaal bulshada waa inay markaas ilaaliso dumarka gabdhaha yaryar xarunta iyo weliba kuwa markaasi nugul ee bulshada waa muhiim inay dhegeysta inaad markaas taageertaan haweenkii loo geystay tacdiyada jinsiyadeed oo aadan markaasi faquuqin mise takoorin gaar ahaana kuwa markaasi ka badbaaday sida kufsiga iyo weliba noocyada kale ah haddii aad markaasi takoortaan hableheena inte intee markaasi eh, intee markaasi la- la- eh, lasoo eh, la- dabcan waa hablaha haddii markaasi la takoora oo dhibaato markaasi loo geysto haddii rabta in marka lagu soo dhibay xagee rabaan inay markaasi la adaan waalidiinta iyo weliba dadka mas-uulka ka ah ee gabdhaha waxaa markaasi laga doonaya inay tacdiyada gudbiyaan la- ama u gudbiyaan laamaha kala duwan ee ha- een- een laamaha ammaanka u xilsaaran in ay arrimahan la tacaalaan si- si tilaabo sharciga waafaqsan looga qaado dadka dhibaatada markaasi geysta dhegeysta ragga iyo weliba dumarka da-da yar waxaa markaasi laga doonaya in bulshada ay ka wacyigeliyaan dhaqamada xunxun oo d- d- ay kaga ay kaga hadlaan ama sidoo kale kaga dadaalaan bulshada ee ka dhex jiro waxaa laga dabcan laga maarmaan ahay in ay dhaqamadaasi daaqada laga turo sida gudniinka fircuniga waxaa lamidka oday dhaqameed bulshada ama oday dhaqameed weliba bulshada waxaa laga doonayaa inay ka- eh, inay bulshada ka wacyigeliyaan arrimaha f g m ka iyo weliba waxyaabaha eh, la halmaala dumarka iyo weliba gabdhaha yaryar waa muhiim inay ogaadaan caafimaadka galmada iyo weliba taranka iyo weliba xuquuqda tani waxay markaas wax ka qabanaysaa ka hortegida cudurada laga kala qaado galmada oo ay ku jiraan cudurka dilaaga h i v aids xadgudubyada markaasi ku salaysan jinsiga dhimashada hooyada iyo weliba dhallaanka bixinta adeegyada caafimaadka asaasiga kuwaasoo dhammaan muhiim u ah hadday markaas dhibaatada timaadana waxaa markaas laga maarmaan ahi in ay aadaan markaasi ama qofka laga doonayo xarumaha kala duwan ee caafimaadka inuu aado sidoo kale qabiir caafimaad uu si waraso si ay u helaan daryaalka caafimaadka ay ugu baahan yihiin qof waliba waxaa laga doonaya dhegeyste eh, ama qof waliba laga doonaya inuu dumarka ilaaliyo sidoo kalena uu ka ilaaliyo dhibaato iyo weliba cadowyada iyo dadka- dadka markaas eh, libaaxyada ama waraabada ama waraabaha inuu ka ilaaliyo taasoo laga doonayo qof waliba dumarka in eh, laabta ay ku qabtaan oo ay ka ilaaliyaan dhibaatada xadgudubyada iyo xuquuqa kala duwan ay markaas geysanayaan barnaamijkan waxaa kusoo gudbisay exelerate dhegeystayaal oo dooneyso in ay wax ka qabtaan ama xuquuqa tacadiyada kala duwan ee gobolka dhammaan dadka hablaha in ay wax kaga qabtaan dhegeystayaal maantaba ilaali oo wax ka qabo ama wax u tare lagu leeyahay Ah, dabcan si ay dhibaato ay- ay ola kulmin dumarka ama hablaheena dhegeystayaal barnaamijka hogaanka iyo xaaladaha markaasi guud saaka diirada ku saaran kaga hadlay weliba qaylidhaanta xoogan ee markaas iminka ka socota qaybta ee azmiyo lowmoja iyo weliba raila omolo odinga uu leeyahay dabcan doorasho dhici mayso haddii aan waxba markaas ay guddiga doorashooyinka xududaha ibs waxba ka qabanin inkastoo laakiin guddiga doorashooyinka xududaha ibs ay leeyihiin wax waliba si waafi ay ku kala socdaan si caadi ay ku kala socdaan dabcan waa sida markaa qaban haddaba haddee halkee wax iska qaban layihiin oo markaas shakiga ka taagantaa weli dhegeystayaal bal aan fiirina dhegeyste haddaba een, guddiga doorashooyinka xududaha i b c waxaa qaar ka mid a markaasi ay ka dalbanayaan mise ka codsanayaan in ay ah, sida markaasi qaar ka mid a sida ay eh, madaxa xisbiga eh, thirdway alliance ninka lagu magacaabo ikor okoth wuxuu hadda markaasi ku- dabcan u da- u- u ku dadaalaya ama su sheegaya in inta waqtiga markaasi doorashada la gaarinba ayaa markaasi xafiiska ba- uu baneeyey waa fulaja bukati waa sida uu asaga markaasi iminka ku ad- uu ku dadaalayo sidoo kale uu ku anduconaya sida uu xafiiska markaasi ku balleyn lahaa gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo weliba xu- eh, xuduuda eh, xuduudaha wadanka ee i e b c fura jabokati wuxuu markaasi ku eedanaya in jabokati uusan sina eh, markaas sida uu haboon uu markaas u gadan waajibaadka shaqo guddiga i e b c ayaa horey u- u- markaas u diiday inuu ansixiyo musha- dabcan musharaxnimada madaxweynaha ee ok- eh, ok- okur okoth iyo weliba konton siyaasiyiin oo kale markaasi kadib eh, markii aysan buuxin shuruudaha lagu ixtiraamaye mise lagu xiraye hase ahaatee waxa uu kur okoth uu markaas ku dodaya in guddiga doorashooyinka xuda i e b c furka jabukati uu ku- markaas ku guuldaraysay inuu si sax a markaas u fasiro dastuurka ama u raaco dastuurka markii uu maray dabcan markii la marinayay turxan bixinta musharaxnimada madaxweynaha ama madaxweynenimada madaxa xisbiga tharway alliance ayaa hadda markaasi doonaya in uu joojiyo qabadashada doodaha markaas loogu qabanayo musharaxnimada ee dalka markaasi loogu asiimay masaga ku dhici doonto lix- lix iyo labaatanka bishan ee toddobaad ee dhegeystayaal haddaba iyada taasi ay taagan tahay haddana waxay markaasi soo baxayaan doldoleelo fara badan iyo weliba eedamo fara badan oo ku aadan ku saabsan in ay guddiga doorashooyinka xududaha i b c sida saxda aysan u doonayn inay u qabtaan eh, gu- eh, dabcan cod- eh, waa- dabcan eh, waa doorashada guud ee wadanka waa sida ayaga ay qabaan ah, ah, sidoo kalena ayaga ay sheegayaan laakiin guddiga doorashada waxa ayaga si ay sheegeen oo sidoo kale iminkan ku adkeysanayaan ama leeyihiin dabcan wax waliba waa la qorsheeyey waa la meelmariyey waa la ah, ah, halk- halkeeda ayaa la dhigay oo waa shalay aad maqlaysiba oo la socoteen wixii oo warqadihii codbixinta ugu horreysay wejiga hore ayaa markaas wadanka soo gaareen kuwaasoo markaas la kaydinayo oo dhammaan sheegeen in ay- ay ilaa ay warqadaha ka imanayaan oo sidoo kale isku diyaarinayaan oo maalmo keliya ka harsan tahay ilaa iyo kow iyo soddon maalmood ee waqtiga doorashada waqtiga lagu as- ee loo asteeyey dabcan dadkana ay u- u- ay isku diyaarinayaan inay soddon iyo kow maalmood oo keliya ka harsan tahay laakiin wuxuu sheegaya in wax waliba ay dhammaystiran yihiin laakiin waxaa azmiyo lawamoja waa qaybta markaasi raila odinga waxay sheegayaan in iminkana weli aysan ku kalsoonin waxaa markaas ay ku ku adkeysanayaan ay ku adkeysanayaan in su-aalo fara badan ay weydiiyaan wafula jabukati ay ku aadan eh, sababta markaasi loo soo loo aansan loo iclaamin sidoo kale sidoo kale warbixin aysan loo siinin ah, looga wargelin lagu qeyb eh, lagu soo saarin wargeyska eh, dowladda oo loo loo baahan yahay waqti kuwa markaasi qandaraaska qaateen cidda qaad- cidda qaadatay cidda markaasi soo saarayso iyo qaabka nidaamka sida markaas laisula ogyahay maxaa markaasi saxiixa waxaasoo dhan ayaa markaas iminka doonayaan in ay ka wax ka weydiiyaan wafula jabukati wafula jabukati iyo cabdi guuliye oo shalay markaas wada hadlay waxay sheegeen tilmaameenna in ay wax waliba ay guddiga doorashada ay qabanayaan ama ay qabsanayaan in cidna waxba aysan kala wadaagin oo sidoo kale shuqul aysan ku lahayn dadka kale balse keliya ay- ay- ay shaqadooda ay tahay sidii waxyaalihii iyo agabyadii dhammaan si loo loo dhammaystiri lahaa waxa eh, loo xilsaaray ee ku saabsan inay keliya ay qabtaan doorashada wadanka marjaan marjaan wuxuu asaga leeyahay dabcan cidda tartamaysa cidda doorashada ka qaybgalaysa ma nihin anaga balse waxaan nahay kuwa markaas dhexdhexaada kalahay oo arrimahan waa arrima waa arrimaha nidaamyadooda sida saxda markaa doonayaan inay u qabtaan doorashada waa sida marjaan marjaan shalay uu ku dhahay dhegeystaan laakiin taasi arrinta way ka weyn tahay oo iminka waxaa markaasi soo ba- soo- soo shaabaxayaan oo ay markaasi leeyihiin dhegeystayaal waxyaalo fara badan ayaa jiraan oo qarsoon ay doonayaan in ay ku maran habeebiyaan ama sidoo kale lagu dhaco qeybaha ee doorashada ee wadanka ka dhici doonta kala duwan dhegeystayaal raila odinga wuxuu leeyahay waxaa lasoo hagaajiyay warqado dheeraad ah oo ay la doonaya in lagu eh, las- warqado dheeraad ah eh, waa warqadaha markaasi waa warqadaha codbixinta oo dheeraad ayaa lasoo hagaajiya energy ama doonayaan inay soo dul saaraan kadibna meelaha kala duwan ay markaas uga faa'iidaystaan ilaa warqada uu sheegay laba boqol oo markaas ilaa iyo toban kun oo xarumood waa toban kun laba boqol iyo saddex xarumood ayaa markaas sheegayaan waa sida ayaga markaas laga soo xigtay oo sidoo kale aad she- sheegayaan in ilaa iyo waa kun waa toban kun laba boqol iyo wax kor u dhaafayo xarumood ay doonayaan in laba boqol oo markaas codbixiyaal ah ama oo warqadaha ay ay duldhigtaan oo ay kaga faa'iidaystaan taasi ay oo u sahlinayso mise loo marayo guddiga doorashooyinka xuduudaha i e b c shakhsiyaadka khandaraadka la siiyey ayaa tilmaamayaan sheegayaan in ay saaxiibo dhow leeyihiin sidoo kalena horaana warqado uu u qoray ee casuumad ah in waddanka ay ku imaadaan sidoo kale kulamo kala duwan oo ay ay la qaataan een, waa- ay la qa- ay wada qaateen ninka lagu magacaabo Moses- moses watangula dhegeystayaal Hadda moses watangula iyo sidoo kale fulacho bukati ayaa haddana waxaa la sheegaya inay qaraabo yihiin sidoo kalena ay meel iska soo galaan oo aad iskugu dhow yihiin waxaa sidoo kale leeyahay bukati hadda waxaa laga- ay ka qabaan shaki fara badan iyo dhaliilo fara badan ay usoo jeedanayaan ay ku aadan inaysan ku r- raalli ka ahayn oo sidoo kale ay ku- ay ku qanacsaneen waxyaalaha uu sameynayo waa fulacho bukati oo iminka laga doonayo in uu cadaalada uu ku dhaqaaqo uu kuna tilaabsado dhegeystayaal horaan ayuu markaas raila odinga in badan uga dalbanaya sidoo kale uu ka cabanaya guddiga doorashooyinka xuduudaha i e b c siday wax u fulinayaan oo sidoo kale wax u qabanayaan inaysan markaas raalli ka ahayn oo sidoo kale aysan ku faraxsaneen waxaana horaan ugu dalbaday in wafulajo bukati meesha laga saaro laakiin taasi wixii waqtigaasi ka dambeeyey maysan dhicin laakiin horaan waxay waqtiga dabcan i e b c ka saaray isaaq xasan oo sidoo kale aad qaylada dhaanta xoogan u diidiyey oo sidoo kalena laisku wada raacay in meesha laga qaado waxay ahayd isaaq xasan kadib waqti doorashada labada kun toddoba iyo tobankii ay dhacday uu qabtay fulajo bukati iyo libatii ku celiska ahaa laakiin waqtigaas haddana kuma qaanacsaneen raila odinga wuxuu markaasi dalbaday in uu meesha ka saaro ama sidoo kale laga saaro meesha waa fulajo bukati oo daacad uusan ahayn haddana raila odinga wuxuu ad- ku adkeysanaya uu leeyahay dabcan doorasho ma dhici doonto haddii aan markaas guddiga sida saxda waxba aysan u qabanin ama si saxa u qabto ee laga keli ay ka doonayaan in ay cadaalada ay ku dhaqaaqaan oo aan ognahay safartan in ay cid waliba isdiyaarinayso oo si dhow ay ula socoto junaad maxamed uu asagan dalbanaya uu leeyahay waan ognahay sida wax u kala socdaan waan la socnaa eh, cidna gaadi karaysa ma lahan dhegeysta musharaxa madaxtinimada isbeysiga zimilo moja one kenya raila odinga ayaa sharci dabcan shar- shardi cusub ama shardi cusub oo markaas hordhigaya guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha waddanka i e b c doldhigay kuwaasoo markaas la doonaya in si degdega markaas uga jawaabaan waxaana ka mid ah eh, dabcan cod warqadaha markaas dulsaarka dabcan oo, eh, codbixiyaasha markaas manualka kuwa caadiga eh, iyo weliba kuwa electroniga inay iswaafaqsadana inay is- markaas waafaq- iswaafaqsanaadaan dhegeystayaal ayuu ka doonaya mr odinga oo sheegay inaysan eh, sagaalka bishan eh, sideedaad ee sanadkan doorasho guud ay dhici doonin wadanka haddii diiwaanka tooska codbixiyaasha aan markaas la diyaarin ama lagu diyaarin goob weliba oo ay codeynta ka dhacayso ra-iisul wasaarihii hore ee dalka ayaa markaas sheegaya in diiwaanka caadiga ah codbixiyaasha iyo weliba midka markaas electroniga ah la wada isticmaalayo ama la isticmaalayo oo kor oo ma- ka hor eh, kor markaasi eh, ka hor tag oo xoogan ay doonayaan inay kaga sameeyaan inay qi- eh, la la qiyaanin ama sidoo kale lagu qiyaanin codbixinta ama codaynta markaas wadanka ka dhicayso dhegeyste waa codbixinta dhicitaankeeda weli socota oo cabsida faraha badan ka jirta ilan waa markii shanaad oo raila markaas tartamayo haddana weli kama rajo dabcan kama rajo dhegin ama sidoo kale wuxuu doonaya inuu ku rajowan yahay in marka wadanka uu marka noqdo madaxweyne laakiin haddana weli cabsida ayaa markaas ku dhex jirta oo ku taagan oo leeyahay shaki ayuu ka qabaa in ay guddiga wax markaasi qaldaan waxa uu guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinkai weliba xuduudaha waddanka ay sheegeen inuu markaasi qasab tahay in labada nooc ee diiwaanka lagu diyaariyo goobaha codbixiyaasha ama codbixinta maalinta ee doorashada dhacayso haddii ay sidaasi la sameyn kenya codayn markaasi guud ee kama qabsoomi doonto mise kama dhici doonto waa sida uu asaga uu sheegay shalay oo markaasi khamiisa degeysay inkastoo unansan cadaynin soo bandhiginta raila ee madax- madaxweyne ku-xigeenka wadanka william ruto oo hogaanka dalka kula tartamayo oo ku dayay in doorashada uu doonayo in natiijada doorashada uu ku shubto sidoo kale alqaladan xoogan uu ku sameeyo waa raila odinga wuxuu ad- ku adkeysanaya uu leeyahay dabcan kuma kalsooni oo iminkan iskuma hadlayn karo asxaabta doonayso inay wax marka ay dabcan kula tartamayso mr odinga ayaa xili uu ku sugnaa magaalada githunguri ee maamulka kiambu eh, yiri in ay wax waliba ay la socdaan oo wax waliba tilaabada farta ay qaadaan ay si dhow ula socdaan doonayaanna inay markaas minjin xaabiyaan ama sidoo kale eh, dabcan ay qaataan codadka markaas anaga aan leenahay waa sida raila hadalku u dhigaya dhegeystayaal bal aan dhegeysano raila wamechagua polling stations kama alfu kumi pale ambayo wataweza kuingiza hizo kura mia mbili mia mbili mia mbili mia mbili ili ingie pale ndio wapate kura milioni mbili ya, ya ili ya ziada ya uongo. Naelewa sawasawa? Hiyo ndio sababu bwana Chebukati anakataa atisitumiwe ile manual register. Manual register is a must at each and every polling station. This is not negotiable. This is a- you're telling the IBC they must have a manual register along with uh, uh, biometric identification of the voters on that polling day. Kabla hivyo hakuna uchaguzi.
waa maqlaysaan dabcan raila odinga wuu adkaystay oo wuxuu markaasi leeyahay haddaysa asiisan jirin dabcan dhici mayso doorashada haddaba hase ahaatee william ruto oo ku sugnaa asagana ismaamulka eh, marsabit shalay oo dhankiisa markaasi kasoo horjeestay in la isticmaalo diiwaanka caadiga ah waxa uuna markaasi guddiga i b c ku waafaqay eh, dabcan eh, dabcan adeegsiga qaabka casriga ah ee elektroonigada waxa uu sheegay in raila odinga u muuqda mid xili hore dareemaya in looga guuleysanayo ama loogu guuleysan doono doorashada ama do- lagu guuleysanayo loogu guuleysan doono tartanka madaxtinimada ee dalka taasi ay tahay sababta markaas uga cabanayo qorshaha lagu shabanayo natiijada doorashada guud ruto ayaa garabka siyaasadada azimiyo ku eedeeyay inay doonayaan inay muran geliyaan natiijada codayn- codaynta taasoo marnaba aysan eh, cabsi gelin karin sidoo kalena eh, loogu cagajugleyn karin inaysan ka qaybgelaynin doorashada laakiin waxa keliya imikan ay guddiga doorashooyinka xudaha i b c cadeeyeen ayaa ah in ay cid eh, sida ay natiijada caadiga usoo baxayso sidoo kalena cid waliba ay shaashadaha kala socon doonto dhegeystayaal sida loo kala horeeyo iyo sida markaasi meelaha xarumaha kala duwan ee codadka usoo dhacayaan waxaana guddiga doorashooyinka horaan sheegeen in satellite waliba meel waliba xarumaha ilaa iyo kun iyo boqol iyo laba iyo toban meelmood ee xarumood la kala geen doono meelaha aan network ahsan lahayn eh, oo loo baahan yahay in la gaarsiiyo dhegeystayaal een, qeybaha ee kor kale ula socda ee satellite-ka loo yaqaano dhegeystayaal guddiga waxay sidoo kale sheegeen in qeybta natiijada ee doorashada codbixiya ee dabcan warqadaha codbixiyaasha oo waa kuwa markaasi manualka loo yaqaano dhegeysa warqadaha iyo kuwa markaas elektroniga mashiinada inay markaas is- isla socon doonaan oo gob waliba laakiin waxay markaas iminka ka codsanayaan inay tijaabiyaanba oo mase wax waliba tijaabo ay ku dhammaadaan intii hadhow markaas wax waliba ay culeystan ku imaanin waa sida raila iminkana asaga uu leeyahay laakiin william ruto wuxuu asaga leeyahay dabcan cabsida faraha badan iminkan waa arkaysa in lagaa guuleystay laakiin waxaad doonaysaa in ay ka hor aad- aad doonayso inaad inaad markaas ishor istaagto oo aad isticmaalso diiwaanka caadiga ah Eh, dabcan guddiga waxba ka dabcan sida ayaga ay maamulayaan ama maamulkooda keliya ayaan markaas kaga dambeynayna waxa uu sheegay ruto waa waa ruto in raila odinga uu muuqdo xil- mid xilli hore ee dareemaya in lagu guuleysanayo tartanka madaxtinimada dalka taasi ay tahay sababtu uu markaas uga cabanayo qorshaha lagu shabanayo natiijada doorashada guud ruto ayaa garabka siyaasadeed ee azimiya ku eedeeyay inay doonayaan inay muran geliyaan natiijada taasina uu sheegay inay cabsi iyo waliba aysan gelin- ka gelin karin hatuna haja na nani anachapisha ile kura. Sisi hatuna haja nani anasimamia ile kura. Sisi tuko na haja na wapigaji kura, wajipange, twende kwa uchaguzi. Wananchi wa Kenya waamue na wasianze kutuletea vitisho, wasianze propaganda, wasianze kujipanga, wakatae tena hii uchaguzi wa utarehe tisa mwezi wa nane.
waa hagaaga dhegeysa dabcan waad maqlaysaan sida markaasi iminkan eh, iskugu jawaabayna sidoo kale u hadlayaan eh, sidoo kale shakiga markaas iminka looga qabo guddiga doorashooyinka xuduudaha i b c bale intaana dhegeystayaasha qaadka telefoonada goor aan u furan dhegeystayaal aan soo qabto mid ka mid adeega qaybta barnaamijka ah dhegeystayaal waana sh- shirkada exhilarate ee markaan doonaya ee doonaysa markaas inay caabiso waxna ka qabto dumarka ama hablaha barnaamijka exhilarate wuxuu markaas doonayaa inay hu- eh, ku dhisto guulihii markaas ee kenya ka gaadhay dhinaca caafimaadka galmada yurub taranka iyo xuquuqda ka hortegitaanka helitaanka dhabta ee caaf- caalamiga ee adeegyada caafimaadka galmada yuruba taranka oo ay taya leh iyo weliba maareynta rabshadaha ku salaysan jinsiga g b v iyo hoos u dhigista dhaqamada waxyeelada leh axarlita waxay markaas diirada saari doontaa saddex toban isnool oo aan ay hore u adagtay in markaas dhagaarsada westbocod elagor marakmet homabay kajiado kuale nairobi samburu gaarisa mandera marsabit maringo kilifi narok kuwaasoo markaas wadaaga caqabadaha guud ee aan kor ah kusoo sheegnay mise ku xusnay haweenka waa xubin waana muhiim dhegeystayaal oo bulshada hablaha waa hooyo waa walaal waa eedo waa habaryar waxaasoo dhan ayay markaas markayna isku darsadeen dhegeyste haddaba dumarka waxaa laga doonaya cid waliba inay kaalinteeda maduurkeeda ay ka qaadato sidii ay ku taageeri lahayd sidoo kale ay ku badbaadin lahayd dhammaan bulshada qeybaheeda kala duwan ee waxyaala dabcan wax ka saaran waxaa ka saaran mas-uuliyadda inay xaqiijiyaan oo ay ilaaliyaan xuquuqda dumarka iyo weliba tacdiyada noocyada kala duwan ee loo geysto bulshada waa in markaas ilaaliso dumarka gabdhaha yaryar caruurta iyo weliba kuwa markaas nugul ee bulshada waa muhiim in markaas dhegeysta inay taageeraan haweenka loo geysta tacdiyada jinsiyadeed oo adan markaasi faquuqin mise takorin gaar ahaan kuwa markaasi ka badbaaday sida kufsiga iyo weliba noocyada kale haddii markaasi takoortaan xablaheenna dabcan halkee qabanayaan mise aadayaan hageed rabtaan inay markaasi jaani cirib dhigaan halkee masidaas ay doonaysa in guryaha markaasi ay ugu xirnaadaan oo aada dhibaato ay soo gaartay oo aan waxba looga qabanin oo sidoo kale waxba ka saaciden in ay dhibaatadaasi madax xanuun ay ka qaato mise xanuun ay ka qaato mise ay u dhimato mise waxaa loo yaqaano maskax depression ay ku dhacdo waalidiinta iyo weliba dadka mas-uulka ka ah gabdhaha waxaa markaas laga doonaya inay tacdiyada gudbiyaan ama u gudbiyaan laamaha kala doonaya ama laamaha kala doonaya oo u xil saaran inay arrimahan la tacaalaan si tilaabo sharciga loogu qaado qofka dhibaatada markaasi geystay mise hablaha dhibaastada u geysta dhegeystayaal raggii weliba dumarka da-da yar waxaa laga doonaya inay bulshada ka wacyigeliyaan dhaqamada xunxun ama dhaqamada markaas imikan caruurta iyo weliba hablaha yaryar ay fahmayaan oo bulshada markaas ka dhex jiro waxaa laga maarmaan ahay in dhaqamadaasi daaqada laga tuuro sida guddiinka fircooniga oday dhaqameed weliba bulshada ayaa laga doonaya inay bulshada markaasi ka wacyigeliyaan arrimaha f g m ka iyo weliba waxyaalaha kale la halmaala dumarkii weliba gabdhaha yaryar waa muhiim inay markaas ogaadaan caafimaadka galmada weliba taranka iyo xuquuqda tani waxay markaas wax ka qabanaysaa ka hortegidda cudurada lagu qaadanayo galmada dhegeystayaal galmada oo ay markaasi ku jiraan cudurka h i v i d c xadgudubada ku saleysan jinsiga dabcan dhimashada hooyada iyo dhalaanka bixitaanka adeegyada caafimaadka asaasiga kuwaasoo dhammaan muhiim u ah haddii markaasi dhibaatada dabcan ay ku timaatana waxaa laga doonaya qofka inuu raadsado xarumaha caafimaadka ama weliba qabiir caafimaad si ay u helaan daryeelka caafimaad oo qofka u baahan yahay si maskaxda qofka loo dejiyo sidoo kale wixii markaasi ku dhacay ama dhibaatadii niyajabkii ku dhacay qofka maskaxda looga saaro niyajab iyo dhibaato xoogan qofka markuu soo gaaran laga doonaya qofka in aad adiga wax kala qabato dhegeysta waa arrimaha ku saabsan dhegeysta barnaamijka ama exelerate ee ku aadan dumarka dhibaatada tacdiyada kala duwan dhegeystayaal waxaana markaasi ka qeyb ka ahayd xubinta dhegeystayaal ee barnaamijyada ee aan kusoo darsanno dhegeysta dhibaatadii xadgudubyada dumarka loo geysto intuu barnaamijyada ay socdaan dhegeystayaal dhammaantiin waxayna leenahay subax wanaagsan wal iminkan dhegeystayaasha waqtiyadooda la gaaray soddon daqiiqa ayaan siinayaa si dhegeystayaasha bal fikirkooda arintooda markaasi kala duwanaan u dhegeysano ku aadan iminkan maxaa keenaya in raila odinga uu sheegayo ama uu leeyahay dabcan kama qayb galaynin doorashada haddii markaasi guddiga aysan soo sixin ama sidoo kale waxba aysan iska qabanin ama sidoo kale si cadaalad waxba aysan u qabanin maxay tahay iminkan cabsida iyo weliba rajeed xumada iminkan uu isgelinaya raila odinga iyo azimila omoja iyadoo sidoo kalena horaan ay aada iskugu haleynayeen ama sidoo kale aada oga qabaan taageero ay doonayeen inay ka helaan dhanka madaxweynaha dalka uhuru kenyatta xisbul xaakimka talada haya dhegeystayaal haddaba maxay tahay sababta iminkan cabsida u gashay raila odinga oo sidoo kale welwel uga qabo guddiga doorashooyinka xududaha ibs maxaa keenaya isagoo sidoo kale aada iskugu hubo sidoo kale taageerana doonaya inuu ka helayo dhanka madaxweynaha talada haya ee madaxweyne uhuru kenyatta dhegeystayaal haddaba arrimahaas siyaasaaka barnaamijka ka hadlayna eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan yuusuf bakad ayaa barnaamijka daadiinaya dhegeysta adigana aad ku maasan tahay sida qurux badan u dhegeysanaysa oo la socota idaacadda star f m oo codka gobolka waqooyi bari jimco wanaagsan dhammaantiin bal dhegeystayaasha qaadka telefoonka ku jira dhegeystaanoo daafuraya saaka barnaamijka soo dhowlaan magacaaga halo star f m waxaan ka xumahay dhegeystaasi khadku durba ka baxay xigaha kalaan siinaya eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan mar kale lambarada igu celiyo waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal haddaba maxaa keenaya oo sidoo kale ku biiraya ama sidoo kale dabcan cabsida iminkan kusoo biirtay oo shaki uu ka qabo guddiga doorashooyinka xudaha i b c maxay tahay isagoo markaasi aada iskugu hubo sidoo kale ku tashanayo madaxweynaha dalka oo madaxweynaha haya madaxweyne uhuru kenyatta dhegeystayaal maxay tahay caqabadaha iyo culiysada markaas imikan haddana uu welwalka kusoo biirayo azimiyo lomoja maxaana uu rajabeelayaa oo u leeyahay dabcan kama qaybgelayna doorashada haddii aysan ista soo sixin guddiga doorashooyinka xuduudaha i b c dadka telefoonka soo dhow walaalan ku salaamaya halo star f m halow starf imanka xumay qadka dhegeystaasi oo aan isku mashquulsan yahay xigaa kalaan siinaya soo dhow walaal magacaaga
asalaamu calaykum waa salaad gurdoon koontiga turkana G- salaad gurdoon saaxib waan ku salaamayaa soo dhowow barnaamijka la socotaan filayaa aad iyo aad abow inkastoo madhow kula soo qabsaday waan dareen kulley labada dhinac oo ishayda aada iyo aad ayuu ku saabsan yahay sidaa aa u dhigta laakiin ma fahmi Eh, dabcan waxaan ka hadlaynaa sababtoo iminkan cabsida ay ugu soo beerayso ama sidoo kale uu ka qabo guddiga doorashooyinka maxay tahay raila omolo odinga eh, welwelkan oo iminkan uga qaban maxay tahay Mhm.
waa mahadsan tahay horta marka hore muslimiinta waxaan ka codsanayaa maadaama dalkii aan ku nool nahay qof sharci ku haystay qof ku dhashaba in loo duceeyo maadaama maanta muslimiintu sooman yihiin in doorasho election feera oo cadaalada oo nabadgelya ka dambeyd inay ka dhacdo aada oo iyo qodobka koobaad maanta carrafta la taagan yahay marka muslimiinta ducadooda aad bay macquul u tahay maanta oo kale marka taas waa codsanaya ilahayna noo aqbalo Eh, labo eh, walaacaan horta waa mogtahay opposition haddaad muddo dheer ahayd Mhm.
luuqadaadu waxay u badaneen mar walba mucaaradnimo aad aada iyo aad
marka miseyga waxaan leeyahay waa saadaashan xaggiisay u badantay horta ha isdejiyo walaaxana dadweynaha ka yareeyo oo qofka siyaasiga ahu een, u- um, midda kale xiliyadan oo kale xasaasiga in lagu soo beego walaaxaasna runtii waa too early aan leeyahay laakiin wuxuu leeyahay dabcan kama qaybgelina doorashada raila Ah, odinga hadda ereygaasaba erey la adeegsada ahayn maogta waa erey maogta natiijada kadib eh, ka sii daran maogta Mhm.
haddaad maqasho eh, qolo doorasho qaybka oo qaadacday waa violence soo hordhacay ma faham aada iyo aad marka odaga inuu horta arrintaa ka yareeyo hadda midida daabkeeda ninkii haya asaga waa la jiraa mogta Mhm.
marka midda kale waxaan walaaca macquul u noqon dadka aqliga saaxiibka oo siyaasadaha iyo doorashooyinka la socda Aha.
waxaa jira waxa la yidhaha observers ama mu- ah, muraaqaba carabiga lagu yidhaha ama goobjooga soomaaliga aada iyo oo meel aad kasta jooga oo ogaan kara warqadaha dheeriga waxa la isdabamarayo Mhm.
kuwaas kuwaasoo calami iyo local iskugu jira Mhm.
marka arrimahaasaa la raba inuu xoogga saaro midda kale intaan mujtamaca loosoo bandhiga waxyaabo badan oo la xaliyaha jiro oo aan dadweynaha lagala xishoodo mukhtiyadan oo kale xasaasiga Mhm.
midda kale javokata iyo asagana waan ognahay maaragtay in maaragtay oo muddo dheer isku dhacsanaayeen Aad.
Een, eh, waxaa kaloo aan kuu sheegaya ninka javokata la yidhaha waa nin aad iyo aad active u ah waa nin ma u malaynayo doorashadii toddobiyo tobankii sideed iyo tobankii oo oo uu qabtay mid ka daran inuu qabanayo Mhm.
marka soomaaliduna waxay tiraa dumaal nin ka xishooda kama ilmo dhalo aada iyo aad
oo gabar walaal walaalkaa ka Aad- dhinta dad oo aad- agtiifa ilmama imaanayaan marka Sax.
inuu wajahaa laga rabaa oo tiyoo kale go-aankiioo kale u qaato oo iyadoo labada dhinac laga taagan waa ogeed so uga dhex baxay sax oo haddana muddo dheer la isku dayay in laga qaado marka ma u malayna nin waxaas bareeg u qabta inuu yahay Eh, sanadadaas eh, qiimihii lagu gorgoriyey qiimo ka badan in lagu gorgorinayo ma u malaynayo marka aad iyo aad waxaan leeyahay walaaca yareeya museygana taadaasha xaggiisa u badantee dadweynaha ha ka yareeyo walaacaan leeyahay walaalaha.
aad baad mahadsanta salaad gurdoon shukran saaxiibkaasi ee dhanka ee tur- tur- turkaana filaya dabcan inuu iga soo wacay wuu ku mahadsan yahay saaxiibka Een, idaacadda star fm cutub gobolka waqooyi bari ayaa hore dhegeysanaysaan dhegeystaha kale qadka telefoonkan siinaya soo dhow walaal waan ku salaamaya magacaaga alo star fm Hello.
walaal waan ku salaamaya magacaaga السلام عليكم wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu cusmaan haye
وعسوان ها داب توفيني aada iyo aad دفع عما قوم غلهي sax ما ما واحد جرتي هاش جير ايدا عن تيدان عضاد aada iyo aad
هل واحد جرتي جيل عن تقربها كعن صح.
تيدان عضاد سلي aada iyo aad
هدا قضية مر وحال لي روا خبير السياسي ما يكسو جري mhm مر وحير هذا سونامي إذا بس هدا عيد غادي وتواركي نقولي haye
هدا مرنا وعلى على يا هذا المشي هذا الكهاد وكسر وياه aada iyo aad هلا يا بلا مركز mhm نيكي لها دبيش نبع سجا غادي زون aada iyo aad دبيش عتوها سجا aha على على سجا جنبه aada iyo aad وعرين لا يا بلا مركز ونصيب دران laakiin se- een, eh, cusmaane waxaa leeyahay faragelin xoogan buu madaxweyne uhuru eh, madaxweyne kunyaata oo raalli hada waa madaxweyne ku-xigeenka u wa- uu ka dhex wadaa gudaha een, een, i e b c xitaa shaqaalihii xitaa een, wa- agabyadii waxyaalihii qalabyadii loogu talagalay dadkii xitaa qandaraasyadii qaadanayay waxaasoo dhan wuu cilaaqaad xoogan la leeyahay la leeyahay هذا نينكاسو لبدون waa laba nin oo kaambiin fuda jirta wada tartamaysa haye nin walba codkiisa aftaanadiisa buu ku raasanaya haye guddiga doorasho rag baa loo qaabilay maaha rag baa u qaabilsa soomaan sax
midda kale Mhm.
isagaaba lalahaa xaggiisa gurbaan kala jira Ha,
wafula jawkrati ninka la yidhaahdo iyo eh, guddiga doorashada waxa weeye xilki baa loo dhiibtay ayagu inay maxaa la doorashadii qabtaan mhm, si qurux badan buu haddana ugu dhacba sax inaa horta waxay nasiibkaana aaminta sooma mhm,
haddii marka odig waxaa arkaa inuu dheeraynayo oo ana horta sida ii muuqato aad iyo aad in badan siyaasad buu usoo taagnaa aha waa isku kalsoonaan laya marka sababta maxaa isugu kalsoonaan laayay maxaa keenaya isku kalsoonaan laya haddii qofka hor nasiibta ninka waxaa la rabaa inuu calooladayga leeyahay cazmi inuu ninka go-aan leeyaa la rabaa sax
adiga waxaa weeye raganimadaada waxaa weeye go-aan inaad leedahay baa la rabaa horta aada iyo aad adiga hadda yuusufa kana waxaa la rabaa arkada inaan yar leedahay mhm masiirkaadana sugto mhm doorashada ninkaan ma hayo oo gacan kuma hayo ruto mhm
asna kuma hayo aada iyo aad inuu nasiirkii sugay ahay aha
marka inuu hadda fahma jab iyo waxaa loo jooga dalka geliyo aha waa waxaa loo jooga ninka in badan baa la yidhi waa khabiir waa nin siyaasiya waa nin- anigu hadda waxaan u arkaa nin kasoo gaadhiyna arrinta lagu sheegay inay tahayba ma marka maxaa maxaa haddii uu sheegay oo u dhahay dabcan kama qayb gelayna doorashada haddii aysan waxba ka qabanin galayna dalka maxay dhigi doorashaa ka dhici Aha.
madaxweynuu leeyahay Aha.
doorashada waqti baa loo asteeyey Aha.
asaga miyaa dalka maamula nin umay
yan waxaa dhiila arrintaa ka gaabsado Aad.
nasiib xumo aad marka waxaa dhihi nasiibkiisaas waa dhiila salaam calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته waa cusmaan sheekh uu ku mahadsanyahay sida fikirkiisa aragtidiisa uga dhiibtay yuliba dhegeysiyi kasii horeeyay een, uga mahad celinaya salaada dhegeystaha kale qadka telefoonkan siinaya Een, soo dhow walaal magacaaga
Salaam Yusufow.
waan ku salaamaya walaal magacaaga
Nusrat Sandara.
no stress mandheera haye
Dalka aan ku aaminaa hadaba yaan dooranaa.
war horta magacaada kale ma inoo sheegta dab- ma- mar walba salaad ma waxaa la dhahdaa een, no stress
Ah magacayga kale waxaa weeye waa magac laga maqsin maaha ma garad magacii sheeg marka
aadan Cabdullaahi.
aadan cabdullaahi aad baad maasan tahay haye okay no stress ka qayb qaad marka Eh, bara- Barnaamijka lama socdo wax yaa dhacay taa waxaan ku jira hadda.
dabcan waan kaa dabageenayaa nostres la soco anaga ku kaa dabagenaya hadduu eebahraale ka noqdo seven.
soo dhowow magacaga hallow star f m qadtuu kasii baxay xigaha kale qadka telefoonkan siinaya dhegeystayaasha kala doona doonaya barnaamijka inay ka qayb qaataan qadka telefoonka toos ugu jirtaa Hallo, soo dhowow hallo.
walaal waan ku salaamayaa
salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu haddii waad maqlaysaa raila wuxuu leeyahay no election oo la damcan doorasho dhici mayso haddii isan isa soo sixin i e b c
Hadda waxaa la yidhi mugta labada nin waxay yihiin baan kuu sheegi hiyo ii sheeg
mid waxaa waaye nin caloosha laga haya daba kama cibaadno waa rayla haye maxaa la jeedaa marka
wax badan baa ninkan isagoo afgembi lagu suubiye isagoo taagan oo un kuura la iska qaadanayo Eh, annaga markaan doorano kuuri asagoo helaaba haddana indhaha yaa loo xeraynaya haye
bal tayibu horta walbahaarkeeda iyo fik- fikradeeda uu qabaayo tii baa ku saabsan oo markaas way qabaa
waa lagu dhici un baa ku jirta haye laakiin is- dhicitaanka hadda in iska saarso ma ahan haddii uu garabku ka haysto madaxweynaha talada hayo
de waxaa waaye nin ho- nin haddii oo afar jeer miya saddex jeer nin afgembi loo suubiyo Mhm.
meeshii markuu kusoo dhow yahay horta wuu didi haye hadda didmaa ku jirta oday haye
asaga waxaa waaye nin caloosha laga hayo daba kama cidaadno sidaas horta yaa
soo waxaan keenayaa soo markaas malas dhihi karo eh, ninka uu ka eh, dabcan uu lahaa dabcan waa- eh, waan ka reynaynaa oo waa- gurigan waan- waan diraynaa inuu hadda uu ka cabaadsiinayo marka
waxaa ka calaadsiinaya Mhm.
nin baa soo asagoo wada qaadahay uu meel yaa layidhi maajaalsiito libaax baa dadka ku qaadaa baa layidhi oo meeshaasi dadba libaax ka cunaa haa haye
maaji markuu jooga gabalka dhacay haye
geed madow oo wuxuu arkay show meel ku yaalo oo wadada aan qarkeeda ah ninkan marka maskaxda libaaxa kaga dhegneed maskaxdiina libaaxa kaga dhegan haye
halkii suu u fadhi u fadhiyaa waaga beri haye
hadduu hadduu waaga beri meesha geed unbaa joogaa libaax ma dhow marka hadda raila wux- ninkii markaas loo sheegay waa libaaxi oo wuxuu ka cabsanaya waa geedka markaa leed hadda
haa maaji horta wuu ku soo dhawaaday doorashadii hadii koorii la ridaaya waktigeeda wuu soo gabagaboobay oo way dhow tahay marka asaga cabsa suga aan isfahanna markaa sheekada adigaa wadataa haye hadda waxaa ii sheegtay nin baa dabcan inti meel eh, wax intuu ka dhacay oo libaaxa qaadaa dad baa waxaa saas ii sheegtay sax haa hadda qofka suma habon marka inuu bal wixii haddii cabaar meesha uu fadhi bal inuu sii socdo bal waxaan wuxuu yahay oo ogaado suma suma haboono
dee mugdiba hadduu galo dee mar qaar way haboonta mugdiga mugdiga xitaa inaa kusii socoto
way way fiican tahay laakiin maaji haddeeda cabsi kaaga jirto wixii sanqaraba horta wax kugu soo socdo umaad maleen aye
hadda sanqar dhibuu maqlay oo maaji sanqar baa ka yaraysaa maanta runtaa sheegaysaa haye
sanqarbu horta ninkan maqlay haye
sanqadhaa la awgeed buu horta cabsiyuu u keenay haye
اللي كان اللباح maxaa la yidhaha ilategista nugaa lategista barta kariista aad buu moodaya oo maanta in laga reeyo ma filayo haye
haddii laga reeyana aad bay ku takanya inuu iskaga baxaa khatare du'aadaya marka
ma ogi soomaaliya iyo maraykan meel aadi doone haye
inuu kenya ka baxo aha
yaa khatar eh aad iyo aad
hebelow muxuu yidhi aadan maxaad ku ogid heblow aadan maxaa ku ogeed indhala-aan buu yidhi haye
dabcunnimaay ku darsatay dabeecadda xuma
dabcunnimo haye ha dadcunnimo ha ha sax haye
dab- dabcunnimay ku darsatay haye
haddii hadda waxaa weeye ninkanita uu meeshii lagu dhacaayana wuu jooga ninkii dhacaayana wuu garab taagan yahay oo waxay hadda walta naga maasaya haye
ma aragtaa horta meesha aad iyo aad
marka horta cabsida maxaa keenayo waa noocadda iyada oo meelihii wax lagu dhidhici jiray iyo sidii u farsamadii u wax ku dhici jiraa muuqata haddii hadda ninka wax dhaca isagana wax muu dhaco marka
farsamadii wax ku dhacayaan mugtini waxaan dhicista waa lagu kala habooye nin walba meel bu u fara dhudhuuban aad iyo aad haye ninkan hadda asaga wuxuu rabaa wax xaq ah inuu ku socdo sax
xaqna mejan maba jiro aad iyo aad
mejan intu wuxuu horta duqa uu ku arko madmadowga madatuulka uu ku jiraa oo way muuqataa haye
arrimihii lagu dhici jirana shanqadhoodu maqlay sax
xoog kale iyo farsamo kale iyo cadaaladnimuu raadin ha odan marka waxaa leedahay xeelad kale ma hayo xeelad kale ma haya asaga meejaas intuu ma ma geli karo faraha lama geli karo meesha hadduu galana wuu ku guban oo meel aan wax laga qabanin buu wax ka daday aad iyo aad
haddee hadda markii la fiiriyo modulationka iyo waxaa markii la fiiriyo codka waxaan dhihi karaa asaga u badan aha
asagana wuxuuba aaminsanaynba sida uu wax kusoo uu ku heli lahaa ama uu kusoo geli lahaa buu aaminsanayno dadki buu hadda iyo ku beerayaa cabsi buu ku beerayaa annaga buu cabsi noogu beeray ah marka wuxuu leeyahay dabcan doorashada kama qayb galayno
kama qayb gelaynuu leeyahay haddii kama qayb gelayana moogta waaba nin un meesha iskaga baxso ha marka hadda waxaa leedahay markaad guusha waxaa laga yaabaa in aad ay u fududaato een, een, ruto
minhu waama ka yaabanahay laakiin cabsida oo hadda ninkan cabsi wax iska celi baa lamayo hebelow carar lama dhaha
aad cararkana naga dhaha hadda dibba ku nafiijiye markaa waa tahay xuseen balin aad baad umahadsantahay dhegeystayaasha kale aan siina marka
insha allah waay Aad- shukran aad baan usan- aad buu mahadsan yahay eh, xuseen balayr dhankaas iyo eh, banaani buu iga soo wacay saaxiibkaasi xagar jareer oo uu ka mahadsan yahay fikirkiisa aragtidiisa bal dhegeystayaasha kale aan siiya ayagana iminka qadadka aad usoo tira dhaafinayaan oo leeyihiin bal anagana bal fikirkana bal dhegeyso yuusufow haye waan kusmaqlayaa walaal soo dhowow halo wacalaykum salaam waraxmat ullaahi barakaatu
waa ku zamaanaan walaal walaal waan kaa qaaday magacaaga
Waa jibriil iimaan oo kamaguur meel aan ku sugane jibriil ibraahim kamaguru halkay ka tirsan tahay kamaguru
tanariva ay ka tirsan tahay soo dhow jibriil eh, waana ku salaamayaa waxaan filayaa reer tanaarifana inay nabad qabaan iyo reer kamaguru
alxamdulilah aad baan u fiicannahay nabad baan ku barinne haye
walaal horta odaygan arrimaha uu ka dhawaajinayo waa arrimo horaan uu ku daalay haye
marka waxaan u malaynaa hadduu rag iska reebi karin horta inuu calaacala ma aha haye
marka aniga waxaan dhihi lahaa ninkan calaacal karayta oo wax badan buu sidaas uu nagu daaliye mhm
calaalka iska daayo ragga iska reeb baan dhihi lahaa ragga iska reeb haye
marka waxaan ita inta ka hore laba waqti oo ka horreysa saddex waqti oo ka horreysa sidaa uun ku calaacalaaye
caalak maxaa keenayaa nin ragga ragga hadduu mar calacaala eh, d- dantaa keent soo maahan
waxaa keenaya in uu laga fara dhudhuwan yahay meelaha waxa lagu dhaxayo in looga fara dhudhuwan yahay unbuu arkaa haye
marka haddii asagana haddii inuu qayb ku lahaa fiicnaan lahayd meelaha looga fara dhudhuwan yahay hadduusan qayb ku lahayn ha
inuu iskaga joogo marka hore uu banaanka iskaga maraa fiicnaan lahayd haye
marka waxaan dhihi lahaa ani haddaa banaanka iskaga marin calaacalka ragga ka daa calaacalka waa nugu waa nugu sii nuguleyn una waxaan dhihi lahaa ragga iska reebaan dhihi lahaa aad baad umahadsantaha jibriil tanaarifa xigaha kale qadka telefoonka soo dhow walaal magacaaga halo yuusufow waxbaan ka fahmee aad iyo aad marka waxaa leeyahay hasha geel cunto oo dana cabaadba ha
marka asaga inuu wax afgudbiye laga yaabahayo inuu xalo laga yaabahayo uhuru garab taagnaa ma garat adiga mano stress ba
ah ah okay haye marka isagiiba hadda hadda cabaad bilaabay mhm
marka wixiisu wixiisuu bilaabay haye marka ninkaa madaxweyne beti malaha ma garat haye
marka ruutu unbaa madaxweyne noqon doona ma garat laakiin een, intaan ruto aada gudagelin laakiin raila wuxuu dhahay inaysan la- uusan ka qaybgelin een, doorashada haddii aysan isasixin i e b c waxyaalaha ay ka tabanayan ay waxba aysan ka qabanin marka ma- ereygaasi muxuu ereygaasi muxuu macno markaa keenayaa kama qaybgelayna doorasho horta macno ma keenaysa doorashada way dhici iyadoo koob iyo soddon maalmood keli ay ka harsan tahay doorashada waa dhacaysaa haye
marka waxaa layidhi nin oo ilka weyn hadduu dhimanahay inuu qoslayo inuu qoslayaa la moodaa haye
marka raila wixiisuu bilaabee ha ani midkaan kaloo maskiinkaanba ka yaabahay inuu qaylo bilaabay hadduuba isaga raila kiiba qaylin uu raila qaylo bil waa waa kee ka miskiinka ku wado ilaa doorashada waa dhacaysaa railo meeshaas aad no stress aada waad mahadsan tahay Ee, waa dhegeystayaasha fikradooda kala duwan dhegeystayaal ee, aad bay umahadsan yihiin sida fikirkooda aragtidooda cid waliba fikirkadan soo dhaweynayaa saaxiibayaal dhegeystayaal soo dhawo walaal waan ku salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullah wacalaykum asalaam waraxmatullah
cabdiraxmaan aadan baasa waay cabdulraxmaan aadan bambaasa soo dhawow aan dhow yahay Haye.
Horta ninkan oo baaba la yihahdo mhm
anaa hor taageerihiisaan yahay sax
laba doorashada soo dhaafay sana saddex uga oo aan taageeraya haye daafac adagna waa ku jira dhinacya xaafadyaha maanta dadka isku limaa fadhi ku dirirka haye ilaa su-aala maxaa jirta markii liwersada tan iyo shalay mhm igu adkaanaaso maxay yihiin su-aalahaasi maxaa kamid ah ninkan dawladda la socotaa oo dad badan ba oo asaga oo macaari jira baa la socdaa Mhm.
shinir wax la yidhaahdaa oo kulli gacanta way ugu jirtaa Mhm.
u calacalaa liwersada haye su-aalaha inaan ka jawaano way u adag tahay mar haddaan ka jawaan ligama ligama ogolaan iskuma ekanaanayo aad iyo aad dhegeystayaashanka kolba hadda aan u maleeyaa kolba inay wax ka dhihi doonaan ayagana
ah koleydo haye maxaan leeyahay juunan doo imaqlahay dad kale oo azmiya ku jira oo soomaalida imaqlaaso ha
farinta rayla ha ii gaarsiiyaano
maxaa la muran baa gaarsi lacag rabaa iyo dad baa isku imaaday shabukaate sidan aha
war aniga maxaan ugu hasaa qalbijiis bay shay la yidhahdee haynugu ridaa haye kalsooni baa isku qabno oo waa dad maxaa ahayn oo si fiican dad iskala daafacan ahayn sax laakiin tan shalay aad ee hoos nooga jirta daafacayna haye
maxaa leeyahay baa isku kalsoonaado
mhm oo samayn lahayna dawladda shir wax hoo- hoo- hoose ahaana ku dhameeyeen ayagu dhexdooda aniga inayna soo bandhigin adiga een, ma- hadhow ma ku qancaysa haddii ruto uu ku guuleysto oo raila laga riyo
waana kule ninkaaja ku qancaya maxaad ugu qancaysaa marka maxaa ku qancaysaa ninka waa nin oo banaanka taayamaan oo asoo calacalayo haye ninkan oo mo- baaba le- waxaa leeyahay waxaa dawladda la socda kiina leeyahay aha
haddii dawladdana meel wax oo fukanaya ma leh haye oo dhan waa la socotaa haye haddaa markuu leeyahay wataanka waa lala fadhiista waa sida markuu leeyahay mhm nimankaa guryo guryo uga tagantay soo qabtana soo bandhigi lahaye sax
dabana hadalaha camal kuma qanacsani hadalahana kuma qanacsan qalbi jab bay nagu ridaan hadalaha hanagala daayo waxay hoose ayagu aan sirhana ku dhamaystaano ayagoo kalsooni qaban banaanka hadalahana soo bandhigaano aad baad umaadsanta saaxiib cabdiraxmaan waan ka xumahay qadka kale uu ka baxay dhegeystaha bal xigaha kale aan siiya qadka telefoonka star f m soo dhow walaal waan ku salaamaya magacaaga asalaamu calaykum wacalaykum salaam
macalin aadan oo dhonom joog macalin aadan doonhom baa joogtaa waa nairobi ah ah nairobi bakaas east haye
walaal ninka raila la yidhaahdo nin ruuto lama tartami karo sababto asaad ku leedahay maxay tahay macalin aadan ha haye
ah ninkan hadda odm inta isku noqoto ninkan ruuto la tartamaya soo baxsato haye
ah taasaan idin sheegaya waa idin salaamaya
waa tahay waa macalin aadan wuxuu asaga leeyahay eh, nin kale ha keentaan oo ninka raa'ila meesha ha ka saaraan oo nin kale ay la tartamaan o d m ha keensadaan uu leeyahay laakiin waqti waa ka- waa gabogabo koob iyo soddon maalmood keliya soo hartay oo arrimahaas ay xiran tahay hadda waxaad diyaarinaysaa guddiga doorashooyinka xuduuda i b c oo waxaa la- iminka laisku diyaarinaya sidii waraqadahii codbixiyaashii iyo weliba agabyadii kala duwanaa sidii loo kala gaarsiin lahaa dhammaan ismaamulada kala duwan ee dalka iyo goobaha tuulooyinka meelaha markaas loogu talagalay in doorashada ay ka dhacdo hadda waqtiga waa kala guur laakiin hadda raila wuxuu markaas doonayaa in su-aalo fara badan mar kale uu weydiiyo wafula jabukati iyo weliba asxaabtiisa guddiga doorashada xuduudaha i e b c ee ku saabsan waxyaalaha ay soo iminka soo shaabaxayo iyo weliba in laleeyahay arrimo fara badan ayaa jiraan gudaha ka dhex socda ee i e b c iyo weliba xulafada ee kenya kwanza ee madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto haddii taasi waxba laga qaban la sidoo kale xal loo helin wuxuu leeyahay doorasho ka dhici mayso wadanka sida asaga raila uu leeyahay soo dhow walaal ku salaamaya magacaaga
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وراقيار أديك بابوركا واني سلام يا بابوركا س... باب... بابوركا سكور والله قاعد دولا مر الب شغل دي سوا مغلايا برنامج كلام سفي أنا هو على مقرد أي مركا من نرى دائما إن شاء الله والوقوف على جارية مقرد شكرا
مركا هدي برنامج يقول كلامته عن إيراي أها.
هدي هايبا هذا هنا مركبة عبتدي تاي زائد نخوتسوه مدحوينها لأنه أوكي نجر مهم.
horta waxaan leeyahay arrintaas waa arrin nasiib darre marka waxaan leeyahay horta raila walwalka iska bixiya Haye.
nin walba nasiibkiisa ayuu qaada horta ma garat aad iyo aad
marka runtoona waxaa waaye hadda waa nin isku kalsoonsan hadda waa arkahay هيا
marka soomaali waxay kuma imaaday mataqaantaa مهم.
libix ninaas fuli ma dulsinaa la yidhi libix ninaas fuli Eh.
dhulsalaan ma noqonin dhulsalaan ma noqon marka maxaa ula jeedaa bal dhankee ula jeedaa marka macnaheeda adiga libix libix ninaas fuulay Haa.
maba looga yaabo inaad dhulsalaan noqdaa la yidhi naxdintaas isku dhex kadhex maxaa marka yaa maxaa maxaa ku keenta marka inaa maamaha keento
raila hadda waxaan leeyahay marka horta libixiisa waxaa waaye ruto waay haya
marka waxaan leeyahay horta cabsidaa sayda hadduu galgasho walwal iyo hadda saacadan as walwalkiis zaa'id noqdaan waxaan dhilahay waxaan u malaynaa in kursiga laga qaadi doonto aad weeg
aad iyo aad marka waa salaamaya adiga dhegeystayaal kulli shukran khiyaar mahadsan yahay cigaa kale soo dhowo walaalan ku salaamaya helo walaal soo dhowow
bakan laba kale maan usoo noqday shukran cusmaan soo dhowow anna maamaha kalan kusina waxaa la yidhi haa
geel libax arki ma godlado haye
geela libax markuu arkaya waxaa lama maalaalimada godlaa la yidhi caanaha ku rarayan baa la yidhi sax
marka ninka la yidhahdaa rayla libax buu arkayaa haye hal maalina ruuto calaacal kama maqlin aniga haye maalinkuu keenbay kabadlaa hadda ku kalsoon yahay sax ninka raggana geesinima laga rabaa calooday haye xataa haddaa dhacda geesinimada la rabaa inay ma garan marka hadda waxaa leedahay raila uu een, uu goglan la-yahay waa gogolole midda kale waa runtii ismaaciil aadan qodil isheeg qoladuu ka tirsanaa eh, odm ODM.
haa
waa hortaagayen sanad walbe haye
nin geesi aad haween la soo baxaana waa hortaagay khataar buu ku noqday haye marka waxaa dhiilahaa geesi baa kortaaganay geela ma godlada hadduu libax hortaagan yahay aha dadkaa fahma jibinayn dadka xataa asaga taageerada wuu fahma jibiy haye marka waxaa dhiilahaa odayga amboogada isaga gurigaada tag Ah.
meesha ruuta iskale salaam
waa tahay macalimiinta saaka ay ka cadsan yihiin aad bay umahadsan yihiin saaxiibada een, halkan ah, siyaasadda ah, aad u gorfeenaya aad u fahmeen dabcan waa la socdaa sida quruxda badan fikirkooda u dhiibanayaan iyo sidoo kale saaka maahmaahyada socoto cidda ka faaideysan karta way ka faaideysan kartaa maahmaahyada saaka soo go-ayaan aad ba umahadsan yihiin saaxiibada kala doonaya idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari goorna warkii aad maqli doontaan ee cabdullaahi axmed Salaam- cabdullaahi salaam alaikum.
wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu waa ku salaamay mustafa wajeer mustafa wajeer soo dhow adigana
haddaan waa ku salaamay haddii aan hod u gudagalo Ehe.
soomaaliya waxay ku maamaaday habar wixii curudkeeda dilay gardabayskeeda ugu baqda ku celi mar kale
habar waxaa layidhi curudkeeda wixii dilo haa yay gardabayska ugu baqdaa baa layidhi haye
ninkaan horta arrinta hore wili ka baqahaya haye arrinta hore ayuu ka baqahaya haye
ragna waxaa layidhi kala reeba ayuu ku wanaagsan yahay ninka ninka ka reeba kuma wanaagsanaa layidhi haye
ninka ninka ka reeba haddaa lagu yidhaa waa lagu dilay ogow sax laakiin kala reeb haddii la dhaho laakiin kala reeba haddaa lagu yidhaa calal adayg waay mog haa
marka horta ninkaan tii unba wili caloosh ku haya haye haddana waaba fahma jabay dadkii dhan waa fahma jabay wixii awal dhisi lahayna aha wayba fahma jabeenba aad iyo aad marka ninka raggana calool adaygu ku fiican yahay
gartay marka marka ninka waxaan arkaya inuu calool adayga ka maqan yahay mhm
waxaan umalayna asagaba haddana afkiisa isku ridaa un hadduu dhaca hata asaga afkiisa isku ridaa sax
maxaa yeelay calool adayg wuxuu ilay ku nisay waa heli mog mhm laakiin calool adayg inaad ka xirtaa fiicne aad iyo aad
ninka hadda calool adayga ka maqani mhm
marka waxaan leeyahay dadkaa fahma jabinaan ley calool adayg lahaw aad baad umahadsan tahay mustafa Aa, nasiib nasiibkaada ka qaad shukran waa jeer ayuu uga soo wicay mustafa uu ku xiran yahay barnaamijka isagana aad ay uga mahadsan yihin saaxiibada xigaha kale siinaya soo dhawow haye halo yuusufow walaale soo dhawow aniga horta waa maas kales aniga horta midna ma taageersanana hadde maxamedna lama dhaha xalina lama dhaha mogta haye
laakiin xaqiga feeraha ka dilaacay oo ruutu baa xaqi feerada ilaahay ugu dilaacay ma garat haye marka mid saameyliisa iska caraacala wixii taageersanaana iska caraacalaan ma garat haye marka ruutun baa madaxweyne noqon doona insha allah waa tahay nostras markaa soo noqda u ahaa soo dhawow walaale
halo waa dhow staff magacaaga
magacayda janaala mandera jimcaale mandheeraa ku sugan tahay saaka mandheera dhankee kaga sugan tahay horta
bulunguuf bulonguvu ah soo dhow waxaan filaya bulonguvu inay nabad qabto ha aada weyn soo dhow barnaamijka la socotaan filaya ogaas jimcaalow barnaamij barnaamijku waa la socdaa mhm
Eh, walaal horta eh, ninka reeganimadiisa in horta banaanka usoo dhigan baa fiican sax
ilaa iyo ruuto labadiisa u- iskugu soo dhawaanaysa masaag maraya maaha haye
raila waan iska daalaya horta ku horta madaxweynimo u helaya maaha nasiibba umaba laha haye
ruutona waa nin cadcado waxa weye kalsoonadiisa iyo hadalkiisa iyo fahamkiisa iyo sida dadka u dhaqla iyo sida seeradda u hadla kirix baa lagu qancay oo lagu raacaba horta haye
haddii ninka soomaali waxay tidhahdaa weli aan la gaarin lama moodin
webi aan la gaarin ma la moodeen haa haye ee siyaasadoon gaarin ninkii hadda calaacalay hadda inta la jirtiin waa fahmi jibiyey ha iskaga baxa marinaya kursi hutoon baa qaada oo siyaasada hutoon baa u dhawey aad baad mahadsanta jimcaale saaxiib waa waa tahay dhegeystayaal waa mahadsantaha jimcaalow dhankaas iyo bulunguuf iga soo bacay waa countiga mandheera uu ku mahadsan yahay la socodka dhegeysta idaacadda star f m dhegeystayaal aad ku mahadsantihiin dhammaantiin saaxiibayaal dhegeystayaal dhammaantiin waxaan leeyahay meelaba joogtaan jimco wanaagsan waa dabcan maalin maanta barakeysan maalin eh, dabcan cid waliba eh, doonaya in ducadeeda ay aqbal noqoto allah subxaana watacaala aqbal ha nooga dhigo ducadeena dhegeystayaal waa tahay gabagabadii barnaamijkan soo gaaray dhegeystayaal goodhown waraysi yar oo kooban aad maqli doontaan ku saabsan xoolaha laakiin marka hore dhegeystayaasha qaadka teleefoonadan siinaya laba iyo s- iyo saddex dhegeysa kadibna waraysi ayaan sii gudagelaynaa dhegeystayaal eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhammaantiin waxaan leeyahay eh, meel walba joogtaan eh, barqo wanaagsan saaxiibayaal dhegeystayaal yuusuf bakada barnaamijka daadihinaya asxaab aad u tiro badan ay barnaamijka ka qayb qaadatay fikirkooda aragtida markaasi dhammaan ka dhiibteen oo markaasi kaga qayb qaateen saaxiibayaal dhegeystayaal waa tahay waa tahay dhegeystayaal goodhown waraysi ayaad maqli doontaan haddii ay bahraale ka noqdo laakiin iminkan qaadka telefoonada iminkan dhegeystayaasha laba iyo saddex siinaya kadibna barnaamijkan soo xiraynaa haddii ay bahraale ka noqdo dhegeystayaal Een, waa tahay waa lambarada dhegeystayaashan xasuusiya mar kale eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal waa tahay dhegeysta iminkan qaadka teleefoonadan siinayaa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystaha waraqadka telefoonka barqa wanaagsan soo dhowo haye waa ku maqlaya soo dhowo magacaaga yusuf waa abu moxamed wa asalaamu calaykum soo dhowo abu waraxmatullahi maxamed waa ku salaamaya haye wabarakaatu. markii u horeysa muslimiin dhammaantood waan salaamee aad iyo aad inta sooman waxaa leeyahay taqabal allahu siyaamakum wa qiyaamakum insha allah maanta waa maalin carafa waa maalinta weyn waaye marka islaamkii meel jooganba dhib baa jira aad ilaahay loo baryo baan ka codsanaya muslimiin dhammaantoodba Mhm.
har haddii aan usii gudbo aad iyo aad eh, bismillah horta khayr ilaah ha keenno aamin سبحانه وتعالى نبينا محمدنا وحول الدين الفتنة نائمة المسلمين لعن الله من يقدها فتنة وهذا خروج دابا إلهي بقى لعن إذا بني كرد فتنة كعيا من كان حديقة مركة ودجري وادي الظلمي ورد الدولة باي الظلمين إسا waa rayla آه haye الدولة دي بقى الله صعطة haye عدنا وري والي حدي haye يا حد يدي مركة ورد الدولة حديث Mhm.
والدولة دي هذا الله صعطة Mhm.
ودفق لما أنا بحاول أصعبين يا حد أوامد يابله Mhm.
tan waa cabsanaya sababtoo ninka wuu yaqaana sigmoota shaqayb isla qabteene Mhm.
oo dhan ba isla ahaayeen waa ruto waxyaalo badan baa isla mareen haye marka waa lis yaqaanaa Mhm.
taasaa keenta umalen yidhaahdo waan cabsanaya ilin ragga waa laga cabsanimo haye tan kale aki arrin baa jirta oo qisaa jirta oo jaraa'id kenyana marka hore lagu qoreba haye fiiri aabbihiisa Mhm.
yaa waag hore u tagay islaam baa jirta kakameega degan kakameega degan haa buuru bisaaranta islaantaas haye waxa baa shesheegta eh aha ana mar baan dacwo aadnay meesha taqriiban kakameega labaatan bariyaan joogay mar yacni haye markaasaa maqlay islaantaas haye marka odagii baa u tagay aabihiis ninkan haye wuxuu yidhi ilaahay bari aha inaan madaxweynaan helo haye markaasaa tiri u- furta fu- shan bari alisio waan soomaya Mhm.
waa soomtay sidii sheegaysa marka laan is- em, eh, gabar islaamad muslimad miya mise muslimad ma waa reerkood waa muslim ma wax bulsha sheegta laakiin ha wax khuraafaadka iyo waxan howlahan aa moogta ummaddan dad unbaa ku dhex jira wax shisheegay aad iyo aad wax shisheeyan marmar run noqonaya hataa kan gaalka ah haye ilin saahirin wax maheed eh, waxbaa isla shaqeeyaan sax almuhim islaamtu waxaa tire Mhm.
bacda saddex shan bari waxaa tiri ilaahay wuxuu tusiyay ninkan inuu helayn haye adiga iska daaye Mhm.
hataa ilmahaad maba helayaanba waa rayla aabi iska badaa caruurtiisa xitaa aysan helaynin haa ma helaysiin haye sababto waxaa tiri sifa ilaahay leeyii baa qaadateen Mhm.
sifad ma shee ma ma ma garanayo iyaga sifad ma sheegine Mhm.
arrintan jaraa'id kenya ku korneyd eh, yuusuf haye dad akristay kolley waa akristeen sax waxaa tiri maheed ma helayso Mhm.
sifa ilaahay leeyii baa qaadateen sifa ilaahay leey qaateen Mhm.
ilaahay waxba ma siinay Mhm.
odagi sidii buu ku tagay waxba ma helin Mhm.
kanaa imaade Mhm.
kana mar buu u tagay Mhm.
sidii buu ku tir Mhm.
waa ka tagay markii kibaki iyo sigmar kursi isku tartamayan buu tagay haddana haye iyagoo qaylinayo orday Mhm.
durbaano garacay Mhm.
waxay yidhahdeen sixirkaas iyo wixii ashe sheegayse Mhm.
safartan been buu ku sheegayna safartan waan qaadanaynaa haye waxaa tiri ma qaadanaysiin Mhm.
sababto haya ki ilaahay waa ii sheegay maha tiri ilaahay been beena Mhm.
waxaa ilaahay waa ii sheegay waa tiri ilaahay muusa waa ibraahim Mhm.
sidaas te sidaasiga sideed ku korneed e Mhm.
ilaahay muusa waa ibraahim baa ii sheege Mhm.
waad arki doonteed Mhm.
ma helin Mhm.
macnaa nin waa la yaabe Mhm.
islaamkan saahirada wixii garad Mhm.
wixii dadkiina waxba cilman garanaya wixii garan waa intaasaan ka yaabanna yani haye marka anigu waxaan leenahay Mhm.
kollay haddii siduu leeyahay waan cabsanaya Mhm.
anigu wax badan buu lamogta kuraa liga haday haye ani mar baan isray mada isaga ma laxad oo naftiisa waqti inuu in maartay waa waa ma ku daalle wax maqlaysaa yuusuf haye kuraa laxade buu leeyahay isaga ma laxad oo naftiisa yani waa ajiib yani haye marka waxaan leenahay aad iyo aad sidinta aniga ilaahada loo baryo Mhm.
meel waxbaa socdae Mhm.
in ilaahay shartana dhaafiyo biidnillah election nabad lagu galo nabadana laga bookeelaba aad baad umaadsantaha shukran taasaa ilaaha ka barinaynaa asalaamu calaykum Wa- waraxmatullaahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أبو محمد أيها dhegeystayaal wuu ku mahadsan yahay waa dabcan sheeke qiso ayuu noo sheegay wuuna ku mahadsan yahay ku saabsan rayla iyo asxaabtiisa ama reerkiisa Een, iminkan bal dhegeystayaal bal warays yar oo kooban ee dhegeystayaal barnaamijka fukaaji boora oo iminkan qadka iminka qadka toos waxaa toos ugu jira dhegeystayaal dhimbil oo aan doonayna in su-aalaha yar aan kooban aan ka weydino bal arrimaha su-aalaha ku saabsan dhegeystayaal fogaaji boora dhegeystayaal iyo waxay tahay iyo waxa markaas dadka ay ka fahmi karaan dhegeystayaal qadka telefoonka iminkan dhimbil ku jira dhimbil waan ku salaamaya soo dhawo barqa wanaagsan
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حاجي وان وهذه آه خير الحمد لله dhimbil bal aad baad umaadsantahay shukran Een, waxaan filaya gobolka qeybr inaad ku sugan tahay bal een, bal barnaamijka ugu horeeyo bal inoo sharax barnaamijka wuxuu yahay fugaaji boora iyo waxay dadka ay ka faa'iidaysan karaan the feed feature waxaa loo yaqaano
xaaji waa mahadsanta aminkan horta amin oo abaaro lagu jiro waaye Mhm.
dadka reer baadiyaha oo reer miiga zaid u far- u rafaadsan yihiin Haya.
Marka- marka eh, amin oo eh, xoolahii foofkii ka dheeraaday oo biyihii la la'yi Mhm.
oo oo rafaadsan yihiin waaye marka waa muhiim inay inay fugaaj isbedelka eh, adduunka hadda ka jira la qabsadaan oo eh, programkanna si fiican u dhegaystaan waa xoolo dhaqatada marka haa marka maxay yihiin eh, qodobada diiradda lagu saarayo ee ugu muhiimsan
marka tan ugu horeysa waa waa inaa horta tan ugu horeysa waa caafimaadkii xoolahii Aha.
Eh, cuntadii xoolahii oo waa baadkii Mhm.
iyo biyigii Eh, tan kalena waa suuqeynta xoolaha Mhm.
Ah, waa afartan qodob yaa diiradda lagu saara oo inay ka faa'iidaystaan la rabaa marka waxaa rabaa suuqgeyntii xoolihii iyo caafimaadkii maxaa kale
iyo iyo eh, cuntadii cuntadii xoolahii waa cuntada xoolaha loogu talagalay sida daaqii iyo cooskii iyo biyihii waxaasi ho- howlahaasi ah iyo iyo daawooyinkii ah waa tahay Eh, yaa loogu talagalay barnaamijkan inay ka faa'iidaystaan eh, dhimbil
waa qof walba oo oo eh, xoolo dhaqato eh Mhm.
ha joogo miiga magaalada ha joogo oo eh, reer northeasternba eh oo eh, asigana xoolo qabo oo soomaaliyeed afkan fahmayo haye Mhm.
sidee uga faa'iidaysan karaa marka qofka
marka horta qodobka ugu horeeya Mhm.
eh, waa caafimaadka xoolihii caafimaadka xoolaha haddaan ka bilaawno Mhm.
Eh, qofka xoolaha haysta Mhm.
waa muhiim inuu aminkan eh, eh, abaaraha lagu jiro neefkii leen eh, immunitygiis waa yaraaday Eh, immunitygiis waa weak neefkii Sax.
marka marka immunitygia yaraani Mhm.
eh, neefku cudur walbaba wuu ku dhaci karaa Mhm.
marka asigoo fiyow waa muhiim inuu iska duuro oo xoolihii eh, neefkii du- la duro asagoo fiyow oo ka hortag la siiya tan labaad Mhm.
waa muhiim neefkii hadduu xanuunsan yihi xoolihii had ah, xanuunsan yihiin waa muhiim inaa kala bixiyo Mhm.
oo kuwii xanuunsanaay iyo kuwii xanuunsaneen u kala bixiyo Mhm.
Eh, sidii ugu dhaqsi badanna markii eh, aa- arkaba inuu inuu xoolo inaa xoolaha xanuunsan yihiin Mhm.
ugu yeero daktar Mhm.
tan saddexaad waa eh, ca- eh, waa eh, biyahii iyo eh, cuntadii in badan dadka soomaaliyeed meelahan joogaan eh, eh, gaarsi iyo eh, northeastern waxaa yeelaan booshadii caadi ee dadku cunay yaa xoolahii siiyaan Eh, waa muhiim taasna cunto in isku dheelitiran waa energygii bas ileen boosho waa cunto isku dheelitiran inaa siiyaan xoolahii oo eh, eh, energy bes ahayn oo proteinkii iyo vitamin iyo mineralsigii leh Mhm.
Eh, ugu- tan ugu dambeysa qodobka ugu dambeeya waa Mhm.
suuqeyntii Mhm.
waa xoolaha qaar inay gadaan oo kuwii ka lagu baaniyo oo Mhm.
boqol neef eh, adoo haysata eh, wa- xoolahii kaa wada dhuglaadaan oo kaa wada dhammaadaan waxaa waa khasaare ma fiican qaar inay gadaan iyo oo kuwii ka lagu baaniyo eh, qodobada ugu muhiimsan oo ah, eh, hadda aan inaa ka faa'iidaystaan aan rabno waa qodobadaas aada iyo aad marka talaalka een, muxuu yahay muhiimadiisa oo qofka uu kaga faa'iidaysan karo talaalka muxuu yahay faa'iidadiisa marka ama muhiimadiisa
tallaalka horta in badan eh, eh, waxaa jira cudurra cudurra cudurrada ho- xoolaha in badan waa waa eh, viral Eh, marka markii neefka cudurku ku dhaca lama daaweyn kara Mhm.
marka waa muhiim inuu ka hortaga siiyo ka hortagana wuxuu wuxuu caawinaa neefku wuu iska xajin karaa eh, eh, cudurkii hadduu u imaado wuu iska difaaci karaa difaaciisa kor noqonaa neefku waa iska difaaci karaa eh, health wisena neefka neef oo caafimaad leh oo fiican uu noqonaa Eh, cuntadii aa cunayna wax baay u tari oo saasaa ku fiican yahay tallaalka haa dabcan eh, xanuunada eh, xoolaha marka eh, nafaq ahaana u yeelayaan eh, ma kuwa wax sii siinaya mise inuu xanuunka keliya eh, ayaad ka hadlaysaa xanuunka keliya yaa ka difaacay ha waa tahay maxay tahay muhiimadda markaa neefka caafimaadka qaba uu leeyahay neefka caafimaadka qaba ee, horta jirkiis waa fiicanaani oo markaad suuqa geysa si fiicanaad u gadani kartaa lacag fiicanaad ku heli kartaa Ee, caanihii caano caano badan baa ka maalan karta Mhm.
iyo neefkii waa sii fiican yihi oo ee, caafimaadkiisna waa- waa waa sii fiicanaana oo waa saasuu ku fiican yihi aada iyo aad waa tahay dhimbil aad baad u mahadsan tahay bal xoolo dhaqatada xaggee ka heli karaan tababarka ku saabsan in xoolahooda iyo weliba inay markaas eh, go- gooryaanka iyo waxaan ay ka talaalaan sidoo kalena ay koriyaan
marka eh, xoolihii eh, horta qofkii xoolahaas kale waa muhiim inuu la xiriira Mhm.
xafiisyaha countyda eh, veterinariga veterinariga waa devolved countyga laga helaa oo serviceka meesha laga helaa Mhm.
mashruuco badanna waa jiraan oo reer miig in badan saacideeyaan oo eh, naadiya iyo meelahaas tagaan oo xoolaha u duraan laakiin iminkan hadaa la waayo waa muhiim inaa eh, eh, hataa countyda hadaa ka waayaan mise dowladda ka waayaan waa muhiim inaa la xiriiraan private practitioners eh, dadka daawo daawada xoolaha gado oo eh, ileen meel walbaba waxaa jira farmasiyaal oo private ah eh, oo daktarkii iyo iyo eh, iyo daawadiiba laga helo waa muhiim aminkan hadaa kolley waayaan inaad meesha ka gataan waa muhiim maag kuwa farmasiyada agrofeedka ka hadlaysa agrovetka haa haye
tankan qodobka aan ku dari lahaa meesha eh, qof oo eh, qof oo tababaran oo license leh Mhm.
oo xoolihii loo eh, loo sharceeyo inuu duro waa inuu eh, reer ni- ninka reer eh, xoolo dhaqatada ah waa inuu xaqiijiyo qof saas ah inuu ka helo eh, servicekii marka dhimbil xoolihii ma qofka meeshii uu jooga loogu tegay mise xoolaha asagaa keensanaya oo xafiisku la imaanaya asigoo xoolihiisa dhan u wato
haddaa hal neef hal neef ari oo kale oo hal neefe waa iska keeni karaa oo meesha cafisku iska keeni karaa haddaa aheenna eh, xoolo badan ay yihiin ka hortaga oo kale eh, takhtarkii uu qaadana oo eh, duurka looga duri marka qarashaadkii waxaasi asaga isqabaaya oo qofka ka laga qaada mise waa eh, dowladda bixinaysaa Eh, qarashka waan dhehni oo in badan eh, dowladda waa ay saacideynayeen dadka dadka reer guuraaga eh, waa ay saacideynayeen in badan xoolaha freea looga duraa laakiin eh, markay qofku private ay eh, u yeertaan Mhm.
waa muhiim qarashkii inay iska bixiyaan oo ayaga xoolahay durtaan aada iyo aada Mhm.
Een, xoola xoolaha xanuunsan maxay tahay in micnaha yani ka dhalan karto in ay sii faafaan xanuunadooda maxayna ka dhalan kartaa
Eh, xoolihii oo horta in badan neefka markii lagu arkaa xanuunka waa muhiim inaa xoolihii kale oo fiyoeyey iyo karantiin la geliyo oo laga bixiyo Eh, haddaa saas yeeli waayo qofkii isku eh, xo- kuwii xanuunsanaa iyo kuwii fiwaayo isku dara eh, way kala qaadi karaan way sii faafi kartaa way sii faafi karaa cudurka Eh, tan kale waa waa xoolihii oo eh, xoolo aad suuqa ka soo gadday waa maantun baa soo gadday eh, ku kalena waa- waa keenta waa ku dartay adi xoolaa in badan haddaa isku dardarto waa- cudurku waa faafa eh, eh, oo dhib kalaa kasii imaani kara oo waa zayda u faafi kara aada iyo aad bal waxay noo sharaxdaa eh, noo sheegtaa bal quudinta tayada leh waxay tahay oo qo- dadka reer miyiga aysan fahansaneen bal quudinta xoolaha oo taya leh maxay tahay dhimbilow
xoolaha horta eh, waagii hore waa iska foofi jireen waa iska daaqi jireen laakiin adduunkii waa isbedeli meel walba waa la degaan meel walba degaana laga dhigay after every three kilometers waxaad arki meel degaan ee mastuulaad arki Eh, marka iminkan eh, adduunku waa isbedeli haya marka eh, cuntooyinaa jiraan oo xoolaha loo gada meelaha kenyadan kale oo eh, meelahan down kenya oo kale dadka xoolaha ku haystaan eh, laba neef iyo saddex neef unbaa haystaan laakiin eh, neefka waxaa la siini eh, cunto oo eh, isku dheeli tiran oo le vitamiinkii le mineralskii eh, energygii protein wax walba leh marka waxaan la dhahaa concentrate concentrate booshaa dhahaan laakiin booshada tan caadi oo eh, aan meeshan geleyda bes ee ma aha waa waxyaalo badanaa ku jiraan Eh, tan labaad waxaa la dhahaa jiraan range cubes range cubes eh, du- soomaalidu waxay u yaqaanaan eh, couscous caadi aad marka waa waa cunto oo isku dheelitiran oo wax walba leh Aha.
aad baad umaadsantahay dhimbileh bal eh, waxaa sidoo kale noo sheegtaa bal eh, marka dadka eh, tusaale eh, dadka miyiga jooga iyo sida loo gaarayo arrimahan lagu sheegayo qaabkee nidaamkee loo marinayo marka
Ah, dadka in badan horta maalimahan ah, reer miiga hataa waa- way dhegeystaan ah, mashruuce mashruucan oo kala ah, haddaa maqlaan ayagana hataa inaa ku baraarugaan oo oo ah, vaccinationkii treatmentkii iyo cuntadii basii raadistaana laga yaaba iyo suuqaba Mm.
Mhm.
marka eh, waxa loo tegayo meelaha eh, loo sheegayo wacyigelin eh, ma- eh, gaarintii microfo- la saara microfoonna mise speakero la saara ma ahan
marmar hataa eh, programkan feed the future oo kale ilaa tuulooyinka tageen oo oo eh, aan u sheegayne oo aan u sheegayne eh, si ay servicekii u heli karaan marka haddana eh, iminkanna waxaan rabnaa inaan star f m iyo meelahaas eh, aan ka gaarno oo ayagana dhegeystaan shukran Eh, dabcan intaad socoteen dadka may fahamsan yihiin xanuunada markaas xoolaha ku dhaco ee dadka remiiga iyo qaabka loo daaweyn karo
in badan xanuunada xanuunada waa fahamsan yihiin laakiin eh, waxaa fiican qof oo daktar ah eh, oo waxaan eh, xoolaha xanuunkooda iyo waxaan soo bartay in ay servicekii ka helaan inay iska durtaan xoolihii maaha in badan baadiyaha haddaad tagto waxaad arki neef la duri oo barari aad arki markaasna waxaasna waa ma ma fiican neefkiina wax animal welfare la dhaha xaq uu leeyahy neefkana marka ma fiican eh, ninka reer baadiyaha mise reer miiga meel uu joogaba eh, kan ma ii kan magaalada joogaba waa muhiim inaa qof oo eh, sharciyeysan la xiriiran oo la xiriiraan oo loo duro xoolaha waa tahay dhimbil een, xoolaha hadda waa ka hadashay ee, waxaa sheegtay hadda qof ee, dabcan inay xoolihii intay duraan marar qaar ay bararayaan dad qaar waxaa jiraan ee, rimiiga ah ama baadiyaha jooga een, khatarta ka dhalan karta maxay tahay haddii x- nafkaasi ay isagoo xanuunsan ay qashaan ay cunaan
Ah, horta neef xanuunsan ah, khataro badanaa jiraan mar ah, qofkii baa ku xanuunsan karaa marna ah, adigii adigii oo hilibkii cunti yaa mar ah, daawadii daawadiina waa kusii durti hilibkiina waa cunti adi mar dambe haddaad isbitaal tagto oo adigii ah, daawo aad rabto laga yaabaa inaad daawadii ah, ku caafimaadi wayso aad dhahda dadku waa ku caafimaadaan daawo hebel laakiin eh, asaas oo adigii eh, wax eh, antibiotic resistance la dhaha Mhm.
yaa kasii qaadi karta oo eh, waa wax aad u dhib badan
waa tahay dhimbil ee, barnaamijkan ee, magaaliso keliya ayuu ku khotomaa mise la bartilmaameysanaya mise barnaamijkan waa mid xoolo dhaqatada dhammaan ee goobaha ismaamullada kala duwan loogu talagalay waa ismaamulada dhan oo ilaa marsabit turkana meelahaas dhanaa ka jiraan laakiin hadda iminkan eh, dadka af soomaaliga ku hadla oo nordistanka iyo reer garis khaasatan reer garis yaa loogu talagalay insha marka een, maxaad u sheegi lahay dadka xoolo dhaqatada iminka ku dhegeysanayaan ee raadiyaha u shidan oo ku maqlayaan
waxaan dhihi lahaa eh, eh, xoole- xoolaha aminka waa nuglaadeen eh, ha sugina in- inay ka- in- inay idinka dhammaadaan oo xoolihii eh, sii nuglaadaan oo ba- idinka fadhiistaan haddaba xoolihii hasii gataan oo suuqa meelaha k m c iyo meelahaas ha suuqa u raadistaan Eh, suuq- suuqo kalena waa jiraan oo eh, aan wadanka ahayn dibidda eh meelahan eh, middle eastiga oo kale dhul- dhulka carabta sacuudiga eh, iyo dhinacaas Eh, tan kale waa dhimbil adaa hadalka wadata aan kaa dhexgalo fadlan Een, waxaa sheegtay in dadka eh, xoolo dhaqatada ay ka- een, xoolo u raadsadaan ama s- iibgeen u raadsadaan wadamada kale iyo sidoo kale u raadsadaan eh, meelaha kale ee xoolaha lagu qado lagu kala iibsado dadkan waa reebaadiyo waa dad markaasi aan aqaanin een, xoolaha suuqyada kana cabsanay in la dhaco marka sidee isku waafaqaysaa ama isku gelaysaa wa- waa muhiim inay fi- eh, sameeyaan waxa la dhahaa cooperative eh, oo eh, producer organization oo kale hagaajistaan oo afayeen qof afayeen ay yeeshtaan oo suuq eh, raadistaan oo eh, mar- marmar eh, suuq wadanka kama jira Eh, haddaa ka jirana waaba eh, ayagaba waa sii ogyihiin oo waa kan ay joogaan haddaa meeshan ku qanci waayaan oo suuq fiican inay sii raadistaan yaa sii fiican Mm. waa tahay een, aad baad umahadsan tahay waxaan ku leeyahay intaan weli aad ka bixin oona soo koobin bal nidaamka caanaha iyo weliba siyaabahooda kala duwan bal wax ma nooga sharaxi kartaa nooga sheegi kartaa si dadka xoolodhaqatadana uga faa'idaystaan
marka horta waa muhiim inay xoolihii markii caanaha laga soo maalayo waa muhiim qofka horta hygienkiisa waxaa waay nadaafadii in inaa la ilaaliyo oo qof markii neefka soo maalayo gacanta dhaqdo weelkii lagu shubaayo weel oo ahayd jirgeen iyo wax saas oo la dhaqay karin gacanta la gelini karin ahayn waa muhiim qofkii inuu inuu markaas timahii iyo misbarafuun iyo wax saase caanihii ku rafaadinin oo markuu neefku maalayo asagoo barafuunkii iska soo dhaqay mise dharkii barafuunka lahaa iska soo bedelay caanihii oo shishiiraynin adi inuu magaalada la keeno mise dhusuqka neef dhusuq iyo wax lahayn oo dadkana dhib u keenin hadda dad qaar markaay wax maalaayeen neefka asigoo neefka maalaa iska qufacay laga yaabaa inaa cudurro faafayeen kuwa tbda oo kale dadkii kale u gaarsiisa marka waa muhiim nadaafadda caanaha inoo la ilaaliya
waa tahay waa sida markaas sida ugu wanaagsanee caanaha lagu keedin karo
horta caanaha markii la maalayo waa inaa gacanta la dhaqda oo jeeg oo stiil ah lagu soo maalo oo markaa lasoo maalana jirgeen iyo wax saas lagu shubin oo stiilkii kaas stiil oo stiilkii lagu shubo oo si sidii suuqa lagu keeno
aada iyo aad xaggee markaasi ku habboon in lagu keediyo caanaha weli weel sidee ah sida hadda stiilkaa sheegaysa maxaa haddii weelka kale agarjamada lagu keediyo maxaa ka dhibaya oo dhibaato ka imaanaysa mise xanuun oo ka imaanaysa jirgeenkii dhib uu dhib badan yahi oo gacanta lama gelini kara lama dhaqi kara marka asigoo dhusuq leh yaa markaad maanta suuqa keento berrino markaad markaad noqoto si fiican ileen looma dhaqi karo gacanta lama gelini kara haddana waa lagu soo shubi caanihii ka caanihii waa hallaawaayeenba intaa suuqa soo gaarinba in badan dadkii waa ka hallaawayen waxay ku qasbi marka inay wax kal in badan wax adultration la dhaha wax kal lagu daro caanihii yahay ku qasbi qofkii caanaha iska lahaay marka saasna ma fiican caanihii ayagoo clean ah oo oo waxyaalo kale ku darsamin oo dhusuqi iyo ayagana hallaawin inaa suuqa la keenaa muhiimsan maxay tahay muhiimadda in markaasi la helo caano caafimaad qaba muhiimadda ma ugu weyn maxay tahay caano caafimaad qaba dadka inay helaan dadka xoolo dhaqatada dadka reer guuraaga iyo weliba kuwa kale iyagana caanaha loo soo keeno ama loo loo iibgeeyo
marka caanaha marka horta caafimaad dhusuq iyo waxay laga ilaaliyo oo ay fiican yihiin qofkii iska lahayna waa ka faa'idi oo lacag badan uu ka helay caano ka hallaawayin westage ma jiraysa hataa marka hataa suuqeen suuq kale ay heli lahaayeen hadda magaaladan two adi karibu two two thousand three thousand liters maalintii imaada laakiin hadda meelaa laiskugu keeni lahay oo suuqeen kale waa heli lahaayeen si kuwaan wadama kuwaan down kenya joogaan oo kale k m c kcc oo kale yaa suuq u heli lahayn laakiin dadki iminka waa ka cabsanayeen caanihii caanihii geeli caanihii loodi waa laga cabsanaaba caanihii caadi ahaayeen marka suuqa u furma ayagana dadkiina caafimaadkooda iyo yaa u fiicnaana oo caafimaad fiicana laga heli
su-aasha ugu dambaan ku weydiinaa soomaalida caanaha way karkariyaan marka muxuu yahay karkarisku maxaana ka dhimanayaa haddii la karkariyo caanaha
caana horta inaa inaa la karkari waay fiicanta kuwan kaleta kuwan boxiga ku jira hata pasturalization waxa la dhahaa loo sameeyaa marka karkariska waa waa fiican yi bacteriaga kuwan brucella oo kale yaa ka dhimana waa muhiim caanaha inaa laska kariya caanaha inaa laska kariya waa muhiim laakiin caanihii horta mar horeba inaa caana fiican oo clean e process clean ee lasoo maray inaa ahaadaan aada iyo aad aad baad umaadsantaha dhimbel waan mahadsanaa kuleeyahay waktiga kooban ayna siisay iyo weliba sharaxaadka kooban dadka xoolo dhaqatada aad siisay waana kaga mahad celinaya soo dhowaan kuleeyahay in badan
shukran
waa tahay dhembil ayuu ahaa dhegeystayaal sharaxaadka uban nagasiinaya barnaamijka feed dadka xoola dhaqatada lagu talagalay oo koreysaro kooban oo dhegeystayaasha aan ugu sharaxaynay sidoo kale ugu soo bandhigaynay waxyaalaha looga baahan yahay inay qaataan dhegeystayaal dhammaantiin aad ayay u mahadsantihin barqa wanaagsan inkastoo dhegeystayaasha barnaamijkan ugu talagalay laakiin daqiiqadaha siyar oo kooban aan ka qaadan waan ka raaligelinaya dhegeystayaal xamdi gure iminkan u diyaargaroowa barnaamijka tanaad waxbarashada waad ku mahadsantihin la socodka dhegeysta idaacadda star fm codka gobolka waqber yuusuf bakad ee barnaamijka soo saaray niid adina niifir sameynaya dhegeystayaal adigana isku mahadsantahay sida quruxda ban fikirkaada artadaad oga dhibatay sidoo kale isku in badan markaa dhegeystayaal aad u tirban qadka soo beegsanayaan doonaya barnaamijkan halkaasi kasii aan maqaadno oo sidoo kale ay fikradooda aragtidooda markaas ay ka kala dhiibtaan dhegeystayaal dhammaantiin shukran shakuuran shukran jaziilan ayaanay leeyahay maalinta berito ayaan halkan haddana ku kulmi doonaa dhegeystayaal oo sidoo kale aan wada cidi doonaa wada kaftami doona wada qosi doonaa wada hilib cuni doona hadduu ee bahraali ka noqdo dhegeystayaal dhammaantiin aad ayaa u mahadsantihiin sidaasi nabadgelyo shukran ayaanay leeyahay noolabaa joogtaan